فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaadu awalaa lihiin manhaj online ida idiinsoo gudbiyaan fataawa sharci waxaana noo jeedin doonaa fadiilatu shaykh cabdilkariim xasan xoosh xafidahullah
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد آه بارك الله فيكم طلبة العلمiga soo xaadiray qaarniga oo joogay iyo qaar safar ku yimi ama ziyaaro dhammaantiin waxaanu leenahay marxaban bikum waxaa markaa ina saaran inaynu isu naseexayno isxasuusinno oo tadkiir aynu samayno aynu sharciga iyo camalfalkiisa isxasuusinayno oo isku waaninayno ruuxa xataa muqasirka ah isagu gaabinayaa waa dhici karta cid inuu baraarujiyo oo macnaheedu ma aha ruuxa wax baraarujinaya ilaaba ilaa inuu yahay ruux isagu qimo ah oo isagu markaa sarreeya oo dee camalka ku fiican ee kii muqasirka ahaye xataa gaabinayay waa dhici kartaa inuu cid baraarujiyo naftiisa iyo kayrkiiba tadkiirka ama baraarujintaasi ama xasuusintaasi ay u tahay waxay noqonaysaa min baabi wamaa uriidu an ukhaalifakum ila ma anhaakum canh waana dhici kartaa ruuxu isagaan rabin inuu khilaafo in haddana mukhaalafadu ka dhacdaa waa suuragal sida ay ahlucilmigu tilmaamaanna ee badiba ay sheegaan ahlucilmigu ruuxu isagoo mukhaalafo ku jira waa dhici kartaa inuu mukhaalafadii reebo culamada qaar baa waxay odhanayaan ruuxa wax reebaya ilaaba ilaa waa inuu waxa uu reebayo ka maran yahay oo isagu ka dheer yahay ee hadduu wixii ku jiro inuu cid ka reebaa ma dhici karta afka ha haysto laakiin qowlkaas ma saxna waxaa ka saxan qowlka kale oo ah baraarujinta iyo waanada iyo reebista xumaanta la reebaya iyo amarka macruufka la amraya waxay noqonaysaa mid mar walba lala imanayo waayo waa waajib xumaantii inuu ka dheeraadana waa waajib labadii waajib labadaba inuu la wada yimaadaa way fiican tahay oo waa sidaa la rabo laakiin haddii aanu la wada imanin inuu mid la yimaadaa midna ka tagaa waxay ka roon tahay labadaba inuu ka wada tago labadaba inuu ka wada tago way ka fiican tahay saas aawadeed wanaagga mar walba waa in la amraa haddii cida cisyaan ka marani ay ilaaba ilaa noqonayso cidda dadka waaninaysa ama cisyaanka ka reebaysa yacni cid dadka waanisa maynaan helleen ninbaa wuxuu yidhi faman yacidu alcaasiina bacda muxammadi haddii waxa weeye ruux caasi ahi aanu cisyaankii reebaynin oo dadka ka reebaynin bal nebi moxamed dabadii sala allahu calayhi wasalam cidda xumaan cid ka reebaysaa waa ayo yacnii ruux aan macsuum ahayn dee dembi waa ka suuragal ahlusunna waljamacana waxay qabaan nebiyada ayaa macsuumiina laakiin ciddii nebiyada ka sokaysaa waa dembaabi karaan cisyaanna waa ka dhici karaa sidaas aawadeed buu ilaahay si caama u amray mu'miniinta inay toobad keenaan wa tuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun oo toobaddii si caama loo amra majlisku su-aaluu ku saabsan yahay baa la yidhi cilmigana ruux wada koobay ma jiro waxaannu cilmiga ka naqaanaana waa kooban tahay marka shaygii la garanaayo in la sheego baa habboon wixii aan la garanayna in laga gaabsado waxaynay culammadu odhan jireen laa adri nisfu lcilmi garan maayo waa cilmiga barhkii mid baa isagoo mucaakasa samaynaya hadalkaa la yidhi ayaa wuxuu yidhi laa adri nisfu lcilmi hadday tahay bal dee laba goor waxaad tidhahdeen laa adri laa adri cilmiga ha ku dhammaystirme ya macaakasuuga jiid waxay odhan jireen culammadu xusnu su'aal waa nisfu lcilmi jawaabta cilmiga laga jawaabaana oo su-aashii laga jawaabaana yaduna waa nisfigii kale saasay odhan jireen xataa su'aal wanaaggaay culammadu ku tirin jireen inay cilmiga ka bar tahay waa sababta ay saxaabadu u jeclaysan jireen acraabi caqli badan inuu u yimaado oo nebiga sala allahu calayh wasalam uu su'aalo weydiiyo nimanka reer miyiga ahay waa dhiiran yihiin waa niman saraaxo badan oo hadal cad marka xishoodkii saxaabadu ay ka xishoonayeen nebiga sala allahu calayh wasalam ee faraha badnaa dee iyagu sidii ugama xishoonayaan markaasaa ninkaa reer miyiga ahee cusub waxaa laga yaabaa su'aalo inuu nebiga su'aalo saxaabada qaarkood nebiga ay kula dhici waayeen marka taa waa jeclaysan jiray bay yidhahdeen su'aalaha waxaynu xaq siinaynaa walaalaheenna ina soo siyaartay marka su'aaluhuna waxay noqonayaan dariiqooda inay markaa ka soo gudbiyaan fartaag ma noqonayaan sidii caadadii rabadaanta ay inoo ahayd su'aaluhu inay fartaag yihiin yacni fartaag hadda su'aaluhu ma aha waa su'aalaha ay soo gudbiyeen baynu insha allahu tacaala isku dayeynaa inaynu ka jawaabno ayaynu marka isku dayeynaa wixii aynu ka garanno ee ilaahay inaga solonsiiyo baaraka allah fiikum dadka kalena ha inaga ilaaliyaan moobillada soo dhacaya wa jazaakum allahu khayra
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أن ولا ريال سدا يخوض الشيغان كل أنه مسافرين بانهين وسفر بانهين وحانا يكون قروح بدانتا يكون هذا السفر تهي تدك حضر كي سيد دقنيني سؤال أخريان بيهي أن وحنو دور بدنا إنه قف أنك نقمد سؤال أخريان maadaama su-aala anagu aanu sidannay fahan ahaan waxaa salimalaa dee idinkaa le nin walba halkii bugta isaga belbashaay idinkaa malaa cabiri karaya su-aasha qaabka ugu baahan tihiin raalliha naga ahdaan ardaydii iyo culimmadii iyo dalabadii markaa halkan masaaka raalliha naga ahdaan su-aalo markaa waxoogaayo fara badan bay aynu sidannay hase yeeshee wakhtigu waa iska wakhti kooban sagaal iyo toban su-aalood baa waxaynu ka gaarnay ka jawaabi doonaa qofkii su-aashiisii markaa markii la yar shaandheeye laga tegayna insha allahu isagana mar kalea looga jawaabi doonaa intaanu sina way ugu yar muhiimsantahy ayuun baanu markaa waxa weeyaan halkan ku soo qorqornay sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay maxaa lagu dawaynayaa ama maxay tahy cilaajinta qofka markaa waxa weeyaan qafladda ay haysato salaadda dhexdeeda afiiduuna baaraka allahu fiik alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wacala aali muxamed masalada ku saabsan salaadda inuu ruuxu ku sahwinayo ama khafladi ruuxa ay ku dhacayso uu salaaddii ilaawayo waa arrin dhaca innaguna waxaynu nahay bini aadam kollayba sahwigu waa dhacayaa nebigana sala allahu alayh wasalam dhowr goor baa laga soo raray inuu salaadda gudaheeda ku sahwiyey waxaan jeclahay shan goor inay ahayd sahwiga nebigu sala allahu alayh wasalam waa yaraa dadka qaarkood haddaba sahwigoodu waa badan yahay sahwiga mid waa caadi oo waa xaaladaha naadirka ah midna caadi maaho waa fara badan yahay su-aashu waxay ku saabsan tahay sahwiga faraha badan labay ku saabsan tahay oo ruuxii salaadda gudaheedii uu ku sahwinayo oo uu salaaddii ilaawayo si fara badanna arrinkaasi ruuxa uga dhacayo marka koowaad ruuxu waa inuu ilaahay baryaa oo ilaahay weyddiistaa inuu ilaahay yacni ku caawiyo cibaadada iyo khushuucda salaadda uu ku khushuucayo oo qalbigiisana uu ka yeelo qalbi khaashicah taas yadaa waa inuu ilaahay ka baryaa qalbi aan khushuucaynna waa inuu ilaahay ka magan galaa sida adillada qaarkoodba ay tilmaamayaan mar labaadka waa inuu ruuxu la yimaadaa ijtihaad iyo dadaal uu qalbiga soo xaadirinayo dembigiisa xasuusanaayo jannadii iyo naartii iyo xisaabtii oo xasuusanayo una ka fakera geerida uu xasuustaa inay dhici karto salaaddani inay noqoto salaaddii ugu dembayse uu tukado wuxuu nebigu odhan jiray sala allahu alayh wasalam salli salaata muwaddic waxaad tukataa mid adduunyada sagootiyaya oo dhimanaya salaaddiisoo kala tuko waxaad xisaabisaa inay suuragal noqon karto salaadani inay tahay tii kuugu dambaysaa tukato haddii lagu yidhahdo salaaddaa mid ka dambaysa ma tukanaysid sidaad u qurxin lahayd taas yadaa hadduu qofku qalbigiisa ku soo xaadiriyo salaaddii waa la weynaanayse salaaddii waa la weynaanayse waxa uu akhrinayo waa inuu u fiirsadaa oo ka fekeraa oo ku tadabburaa oo qalbigu mar kastuu wax kale u baxsadaba waa inuu ka soo dabbaalaayoo ka soo celiyaa oo ku dadaalaa salaadda inuu qaabilo fadiilo gaara ku soo aroortay qofka laba ragcadood tukada intuu soo weysaysto laba ragcadood tukada labada ragcadood oo adduunya ayna ku soo dhacaynin fadli khaasa ku soo arooray marka ruuxu fadligaa inuu helo waa inuu isku dayaa waa inuu isku dayaa marka ijtihaadka iyo dadaalka ha la yimaado dunuubtiisii ha xasuusto aakhire ha xasuusto geerida ha xasuusto nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam aksiruu min dikri haadimi laddaad waxaa farabadisaan ki macmacaanka goynaayey xuskiisa aa xasuusanaysaan farabadiya waxaa loo jeedaa geerida yacni geerida aadu xasuusta taas yada aad ha loo xasuusto oo innagii nidhi ruuxa markaa waxaway muqasirkaa isaguu gaabinayaa waa dhici kartaa cid inuu waaniyo ashyaadaa aan tilmaamay macnaheedu ma aha inaan anigu ka soo baxay laakiin waxayna wada saaran inuu la nimaadno anigu inaan muqasir ahay waa jirtaa laakiin waxaan inoogu sheegayaa ahlucilmigu inay saas yadaa u tilmaamaan aynay markaa ina saaran tahay inaynu saan la nimaadno aynu ku dadaalaana ay fiican tahay marka baaraka allah fiikum waxyaalaha kollayga caawinaya ashyaadaas ayaa ka mid ah wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh baaraka allahu fiik saa'ilkan sheekh waxa uu leeyahay ardayga tafsiirka baranaya ma inuu sheekhiisa ku kaaftoomaabaa yacnii fawaa'idda sheekhu bixinayo mise waa inuu daalacdo kutub kale oo markaa waxbay uu kutub kale markaa akhristo afiiduuna baaraka allahu fiik baaraka allah fiikum su-aashan jawaabteedu waxay tahay ruuxa daalibka ee cilmu tafsiir doonaya inuu bartaa waa inaanu ku kaaftoomin fawaa'idda uu sheikhu u sheego iyo laqbada uu laqbeeyey waa inuu noqdaa kutubtii ahlucilmiga ee tafaasiirta ahayd ee tafsiirka laga qoray qadiiman wa xadiisan kutubtaa waa inuu taalacdaa waa inuu eegaa fawaa'idda uu sheikhu u sheegay iyo fawaa'idda kale aanu sheegin ee kutubaha ku qoranba waa inuu taalacdaa oo aad iyo aad uu dhuuxa kitaab iyo labana waa inaanu ku kaaftoomin ee kutubo badan oo tafaasiira inuu taalacdaa loo baahan yahay waxay culammadu odhan jireen kitaabun laa yugnii can kitaab kitaab kitaab kaa kaafin maayo haddii kitaab mawduuca aad uga warramayo oo aad iyo aad u lafaguraayo maaha isaga inaad ku kaaftoonto aad tidhaahdo kuwa kale xaajo uma qabo ee kitaabka baxriga ah ee badda ah adoo daalacanaya haddana kutubaha kale ee la midka ah amaba ka koobkooban ama dhexdhexaadka ah mid walba inuu daalacdo waa inuu markaa isku dayaa waxaa dhici karta fawaa'id aanad kitaabka weyn ka helin ee baxriga ah ee badda ah inaad kitaab kooban oo mukhtasara inaad ka heshaa dhici karta ama kitaab dhexdhexaada inaad ka heshaa dhici karta marka kitaabun laa yugnii can kitaab kitaab kitaab kaa kaafin maayo kutubta tafaasiirta waa in loo noqdaa maraajicdii ahlucilmigu tafsiirka ka qoreen qadiiman wa xadiisan tafsiirka ibnu jariir atabari iyo tafaasiirta kale la midka ah tafsiirka bagawi tafsiirka samcaani tafsiirka ibnu kasiir yacni kutubta kale marka culammadu ay ka qoreen yacni marka waxa weeye ha u noqdo oo ruuxu ha raajico kutubta laqbada ka caawinaysa hadduu baxrulmuxiidka yahay hadduu futuuxaatillaahiya jamalka yahay yacni marka dhammaan ruuxu markaa ha daalacdo kuwa iyo kuwa kale aynaan sheeginba inuu raajico oo u noqdo isla daalacdo ha isku dayo alcallaama shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yihi waxaa laga yaabaa aayad tafsiirkeed inaan ka eego boqol tafsiir inaan ka eegaa laga yaabaa boqolkaa tafsiir markaan ka eego baa waxaan tegi jiray buu idhi masaajidda cidlada ah ee aan cidi joogin ee dadkii dayaceen markaasaan ku tukan jiray buu idhi sujuuddaan ilaahay ku baryi jiray markaasaan waxaan odhan jiray yaa mucallima ibraahiima callimnii wa yaa mufahima sulaymaana fahimnii baa sujuudda ilahay ku baryi jiray kii ibraahiim barayow ibar kii sulaymaan fahansiiyow ifahansiiy markaasaa ilaahay wuxuu i furi jiray fawaa'id aanan ka helin boqolkii tafsiira aan eegay marka ruuxu markuu kutubta tafaasiirta lafteeda taalacdo yacnii fahamu ilaahay bixiyaa jira caalim waliba waxbuu markaa ka fahmaa qur'aanka waxaa dhici karta fawaa'idda qaar in laga siman yahay fawaa'idda qaarkoodna ziyaado in cid loo siiyaa laga yaabaa waa inuu ilaahay ka baryaa inuu fawaa'id iyo faham siyaadaa ilaahay ka siiyo qur'aanka oo qur'aanka ilaahay fahansiiyo wuxuu ugu duceeyey nebigu sala allahu alayh wasalam in adeerkii ibnu cabbaas allahuma faqihu fi ddiini wacallimhu ta'wiil ilahu diinta fahansiiyi ta'wiilkana bar saas aawadeed baxri buu ku ahaa marka ta'wiilka aad iyo aad buu cajaa'ib ugu ahaa waatuu cali bnu abi taalib uu yidhi markii la weydiiyo lagu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam cilmi miyuu idinku gaar yeelo dadka kale idinkaga khasisay wuxuu uhi maya mooyaane yacni waxa markaa warqaddaa ku sugan mooye wax kale naguma gaaryeelin waxa warqadda ku suganna culammadu waxay yidhaahdeen wax lagu khaas yeelay ma aha marka istisnaagu waxay u badan tahay inuu munqatic yahay yacni wuxuu kaloo tilmaamay fahmu ilaahay ruux kitaabka ka siiyana waa dhacdaa inuu ilaahay cid ku khasiso marka fahamkaas waa istinbaad siyaadaa uu ilaahay cid siiyo ilahay waxaynu ka baryaynaa inuu qur'aanka ina fahansiiyo allahuma fahimna alqur'aan allahuma fahimna alqur'aana xaqa fahmih allahuma aamiin jazaak allahu khayran sheekh baaraka allahu fiik sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay ardayga daalibcilmiga ah intee da'diisu markay tahay ayuu bilaabi karaa dacwadda ama nashrin karaa afiidunaa baaraka allahu fiik jawaabtu waxay tahay ardayga daalibu cilmiga ahi dacwadda bilaabitaanka uu bilaabayo waxay ku xidhan tahay garashadiis waxyaalaha qaarkood cilmigeedu waa caam oo muslimiintoo dhammi waa wada garanayaan oo salaadda ha la tukado ilaahay ha laga baqo yacnii ha la iska daayo waxyaalaha xaaraanta ah khamriga iyo tuugada zinada dulmiga beenta xanta diradiraalaha iyo deriska in la dhibo iyo ashyaada kale la midka ah muxaramaadka ah ha la iska daayo ruuxu inuu yidhaahdo ee inuu yidhahdo salaadda tukada ilaahay dartii u sooma ilaahay ka baqa sakada bixiya ciddii saka ku waajibtay yacnii ruux waliba waa garanaya qof kastoo muslima amri kara qof kastoo muslima reebi kara xumaanta la wada garanaayo inay xumaan tahay wanaagga la garanaayo inay wanaag tahayna ruux kastoo muslima amri kara nabigu wuxuu uhi salى اllahu عalيyه waslm man ra'aa minkum munkaran falyuغayirhu biyadih fain lam yastaطic fabilisaanih fain lam yastaطic fabiqalbih wadalika adcafu اliimaan ku kastoo idinka idinka mid oo arka shay munkar oo shareecada munkar ku ah gacantaa ku bedelo hadduu kari kari waayo inuu gacanta ku bedelo afka ha ku bedelo hadduu kari kari waayo qalbiga ha ka naco waa maraatib saddexa waa caam da' kuma xidhna cilmi badanna kuma xidhna laakiin ashyaadii cilmi u baahan ama fatwo ah ama wax la mid ah ama masaa'il daqiiqa laga hadlayo taasi waxay u taallaa dadka markaa cilmiga u leh ama culamo ha noqoto ama dalabaatulcilmi garanaysa ha noqoto yacni kuwaasay u garto laakiin xataa caammadu shaygii munkaray garanayaan inuu munkar shareecada ku yahay inay reebaan baa saaran shaygii macruufay garanayaan inuu macruuf yahayna inay amraan baa saaran waayo alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar faral kifaa'iya weeyi waa min alfuruud alkifaaya waa fardi kifaa'i ah ummaddu si guud u saaran yahay idaa qaama bihi man yakfi saqata alxaraju cani ilbaaqiin cid ku filani hadday ku quntoo ku kacdo dembigu inta kale waa ka dhacaya laakiin ashyaadii cilmi iyo tafaasiil u baahan waxay u taallaa dadka garanaya ayay u taallaa ruux aan garanaynini waa inaan u gelin waayo allah wuxuu yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaan cilmi kugu sugnayn muxaramaadkana ilaahay wuxuu ku daray in allah laga sheego waxaan cilmi loolahayn oo wuxuu allah yidhi wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun marka wixii ruux aanu cilmi u lahayn ama caammo ha noqdo ama taalibu cilmi ha noqdee waa inuu ka gaabsadaa u celiyaa cidda u cilmiga leh wuxuu garanayana ruux waliba waa reebi karaa wallahu aclam
jazaaka allahu khayran sheekh wabaaraka allahu fiik saa'ilkani sheekh waxa uu leeyahay salafku miyay isku khilaafeen in lagu baxo xukaamta oo lala dagaalamo afiiduuna baaraka allahu fiik jawaabtu waxay tahay masalada ku saabsan xukaamta muslimiinta in lagu baxo ee aan gaalnimo cad la imanin salafku iskumay khilaafin khilaaf muctabar ah khilaaf muctabari mas'aladaa kuma sugna way jirtaa bacdi inay baxeen oo madaxdoodii ku baxeen laakiin qaarkood xukaam fasaqa aynana ku bixine qaar gaalo ay ku baxeen bay u qabeen masalan saciid ibnu jubayr iyo shacbi iyo waa jirtaa inay xajaaj ku baxeen laakiin xajaaj taabiciinta qaarkood baa gaalaysiiyey oo ku gaalnimo xukmiyey ashyaa kufri ah oo laga soo raro oo laga sheegayna waa jireen saciid ibnu jubayr markuu gacanta ku dhigay xajaaj oo u qabtay wuxuu idhi maxaad iigu baxday saciid ibnu jubayr wuxuu ugu jawaabay ilaa aad gaalowday kuguma bixin hadal cad ayuu wuxuu ugu jawaabay ilaa aad gaalowdo milladda ka baxday kuguma bixin buuli marka bixitaanka salafka qaarkood ay ku baxeen acdaar ayaa jirtay adillada iyo axaadiista ku soo aroortay inay xaaraan tahay madaxda fasaqada ama dalamada ee aan milladda ka bixin inay xaaraan tahay in lagu baxaa axaadiistaasi ma soo gaadhin qaarkood shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa ku tilmaamaya kutubihiisa qaarkood buu ku tilmaamaya oo wuxuu idhi culammada salafka ah ee bacdigood ay baxeen waxaa ku kallifay qaar axaadiistaan soo gaadhin xaaraantinimaynaysa bixitaankaas qaarna waa soo gaadhay agtooda kama sugnaan waa maqleenoo balaf bay ku maqleen laakiin agtooda saabit kamay ahayn oo mid ay xaqiiqsadeen inay sugan tahay maaha bacdigoodna way ta'awuleen ama inay mansuukho tahay bay u maleeyeen ahlucilmiga qaar baa waxay qabaan axaadiistaa sheegaysaa in madaxda in lagu baxaa dalamada ama fasaqada ah ee aan milladda ka bixin in lagu baxaa inay xaaraan tahay axaadiista sheegaysa waa mansuukha ibnu xasmi laftiisu wuxuu ka mid yahay qolada mansuukhada u qabaa marka sababta keensatay bixitaanka saas iyadaa bay ahayd laakiin arrinkii ahlu sunna wuxuu ku istiqraaray sidaa axaadiistu ay sheegayso oo inay xaaraan tahay madaxda in lagu baxo ilaa gaalnimo cada ay la yimaadaan waana sida xadiiskii cubaada uu sheegaayo wa an laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan nebigu wuxuuna amray buu idhi cibaadatu bnu saamit radia allahu canhu waardaah inaanaan talada iyo arrinka ku qabsan cidda u ehelkaa inaanaan ku qabsan wuxuuna nagu yidhi ilaa an tarow kufran bawaaxan inaad gaalnimo cad aragtaan mooyaane gaalnimadaa cadoo xagga ilaahay burhaan iyo daliil cad aa ka haysaan maxaa loo shardiyey ilaa an tarow kufran bawaaxan yacnii kuma filla shay kufri ah oo aan sugnayn oo la malaynaayo in la yidhaahdo dunuun iyo malayaal xoog badan baa waxay sheegayaan xaakimku inuu gaal yahay kuma filla kumana filla in la yidhahdo qaraa'in iyo amaaraad baa sidaa sheegaya waayo nebigu ru'yuu sheegay ilaa an tarow ru'yadu waa maxay waa shay yaqiin ah waa la arkaya waxaa la mid ah cilmi yaqiina wixii lagu og yahayna waa la mid awalan waa inuu yahay kufrigaasi mar'i waa inuu yahay mid la arkayo ama macluumun yaqiinan waa inuu yahay waa shardi shardiga labaad waa inuu kufri yahay macsiye hadduu yahay ama dembi kufriga ka sokeeya hadduu yahay loogu bixi maayo waa shardiga labaad waa inuu yahay bawaax bawaax waa maxay ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri ta'wiilaan gaalnimo ahayn waa inaanu aqbali karin ee hadduu ta'wiil kale aqbali karo in loogu baxaa ma bannaana oo kufrina hadduu u fasirmi karo si aan kufri iyo gaalnimo ahaynna u fasirmi karo in lagu baxaa markaa ma bannaana shardiga saddexaad waa inuu yahay laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri waa bawaax cindakum min allahi fiihi burhaan shardiga afraad waa in ilaahay burhaan iyo xujo cad looga hayaa burhaanku waa maxay waa awdaxu daliil waa daliilka ugu cad ayaa burhaan la yidhahdaa weliba waa in ilaahay laga hayaa waxaa la mida haddii rasuulka laga hayo waayo sunnada nebigu sala allahu alayh wasalam waxayay ka dhigantay kuma filla in la yidhaahdo sheekh hebel baa yidhi waxaasi waa gaalnimo cindakum min allahi fiihi burhaan afar shartaa loo shardiyo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen cindakum weliba waxaa laga qaadanayaa cidda xukumaysaa waa inay cindiye leedahay cindiya waa maxay ahliye cilmiya waa inuu leeyahay oo odhan karaa cindi kada yaquuluuna hada cindana hayru jaa'izin waman antum xataa yakuuna lakum cindu ibnu daqiiq alciid baa waxaa laga sheegay inuu yidhi waxay odhanayaan hada cindana hayru jaa'izin kaasi agtayada ma bannaana waman antum yaa tihiin buu yidhi bal hadda issheega xataa yakuuna lakum cindu ilaa cindiya ay yeelataan cindiyada waxaa looga jeeda ahliya ahliya cilmiya cidda xukumaysa waa inay tahay qawqaa waa inaan iska ahayn iyo maahaba wadabba afartaa shardiya xadiidku sheegay marka la helo waa inay raacdaa cidda ku baxaysa inay awood u leedahay oo inta gaalkaa meesha ay ka tuuraan muslim ku beddeli karaan taas waa inay awoodayaan iyadoo mafsado ka badani aynay ka dhalan taana waxaa laga qaadanayaa yacnii qawaacidda guud ee shareecada iyo adilada caamka ayaa laga qaadanaya oo wax markaa mafsadadu ka badan tahay maslaxada shareecada laguma amro shayga la amrayaa waa inuu yahay shay maslaxadiisu tahay khaalis oo ay saafi tahay ama maslaxadiisu ay tahay raajixa mid miisaan badan waa inay tahay saas aawoodee culammada ahlusunna waljamaca arrinkoodu wuxuu ku istiqraaray inaan madaxda dalamada ah ama fasaqada ah ee aan kufri cad la imanin inaan lagu bixi karin ahlucilmi badan baana sheegay arrinka ahlu sunna inuu sidaa ku istiqraaray shaykhulislaam ibnu taymiya waa tilmaamaya arrinka ahlu sunna inuu sidaa ku istiqraaray xaafid ibnu xajar waa sheegaya arrinkii ahlu sunna inuu sidaa ku istiqraaray ahlucilmi badan oo kale ayaa sheegayoo saas yadaa u tilmaamay culammada qaarkood baa ijmaac ku soo naqliyey ibnu mujaahid baa ka mid ah bujayrami baa ka mid ah hayrkood baa ka mid ah nawowi baa ka mid ah wuxuu ku sheegayaa sharaxa alminhaaj fii sharxi saxiixi muslim ayuu markaa ku sheegaya waxaanu tilmaamayaa haddii waxa weeye aynay gaalnimo cad la iman ay faasiqiin iyo daalimiin ay yihiin khuruujkoodu ma bannaano biijmaaci almuslimiin buu odhanaya waxaana culammadu yidhaahdeen ay ku tawjiihiyeen bixitaankaa salafka qaarkood ay baxeen dabadeed baa markaa ijmaacu guntamay laba dariiq bayna culammadu ka leeyihiin in la yidhaahdo taasi waxay ahayd zallo ee khilaaf muctabara ma ahayn waa qowl iyo in la yidhahdo khilaaf muctabara waa ahayd laakiin khilaafkii ijmaac baa ka dembeeyo ijmaaca ka dembeeyey baa noqonaya ka markaa muctabarka ah halkaana mas'ale usuuliyaa imanaysa haddii sidaa loo dhigo oo la yidhahdo khilaaf muctabaru ahaa sidaa lagu socdo qowlkaas oo la yidhahdo ijmaacu dabadood buu guntamay waxaa imanaysa masale usuuliya ku saabsan mas'alo haddii laba qowl la ysugu khilaafo oo labadaa qowl markii la ysugu khilaafay dabadeed labadii qowl mid ka mida lagu ijmaaco ijmaac muctabara ma yahay mise ma aha bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen ijmac muctabara ma noqonayo bacdi kalena waxay yidhahdeen maya waa noqonaya sida saxdiina waxay tahay waa inuu noqonayo qolyaha odhanaaya ma noqonayo waxay leeyihiin alaqwaalu laa tamuutu bimowti arbaabiha aqwaashu kuma dhimato ciddii tidhi inay dhimato kuma dhimato qolyaha kale waxay kaga jawaabayaanu leeyihiin mas'aladan markii la isku khilaafo laba qowl laga lahaa casrigii dambe haddii ku ijmaacay labadii qowl mid ka mida daa'ifadii muxiqadahayd xaggay jirtay casrigan dambe qowlka kale lagu ijmaacay ila nebigu wuxuu idhi sala allahu aleyh wasalam laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru llahi wahum cala dalik waa in la yidhahdo daa'ifada muxiqadii ahi waxay ku jirtaa kuwan mujmiciinta isku waafaqay markaa qowlkoodu inuu xaq noqdo ayaa laazim noqonaysa ama waa in la yidhahdo daa'ifada muxiqada ahi waxay ahayd mafquuda casrigaa dambe ijmaacu dhacay inay mafquuda noqotaana ma dhici karto xadiidkay ka hor imanaysa mutawaatirka ee nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam xadiidkana waa mutawaatir laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru llahi wahum cala dalik sidaas aawadeed waxaa sugnaanaysa qowlkaa lagu ijmaacay mar layba haddii la yidhahdo khilaaf muctabaruu ahaa kaa hore iyo haddii la yidhahdo meye zalluu ahaa ee khilaaf muctabara ma ahayn mar layba waxaa sugnaanaysa inuu markaa qowlka xaqa ahi uu yahay ee ahlu sunnuhu ay ku ijmaacsan yihiin ee arrinkoodu ku istiqraaray inaan madaxda dalamada ee fasaqada lagu bixi karin oo in lagu baxa aynay bannaanayn wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh wbaaraka allahu fiik saa'ilkani sheekh wuxuu leeyahay qamiiskan aynu xidhanno ama shay qamiiska ma shay diina mise waa dhaqan carbeed afiidunaa baaraka allahu fiik jawaabtu waxay tahay xidhashada qamiiskan la xidhanayaa waxay noqonaysaa wax markaa yacni nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisuba ay xidhan jireen waa jirtaa in markaa libaas ay ahayd waagii horeba la xidho laakiin dee nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu xidhashada ay xidhan jireen ee ay markaa hugoodii uu ahaa wuxuu noqonayaa inuu markaa sunno noqdo ayuu noqonaya ruuxii markaa u xidhanaya iqtidaa'u nebiga sala allahu alayh wasalam ku dayanaayo laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana waxa uu noqonayaa mid insha allahu hawaab iyo ajar ku helaya marka mid la odhanaayo dharka kaleu iskala mid yahay ee aan nebiga laga soo rarin in la xidho ama uu nebigu xidhay inuu xidhay laga soo rarin ayuu la mid yahay in la yidhaahdaa dee sax noqon mayso waxay noqonaysaa markaa mid yacni markaa sunnaa bay markaa noqonaysaa niyat aliqtidaa qofkii u xidhaana in sha allahu yacni wuxuu ku helayaa ajar ayuu ku helayaa wallahu aclam
jazaaka allahu khayran sheekh baaraka allahu fiik sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay in salafiyada loo qaybiyo markaa waxa weeyaan sida iimaanka oo markaa kamaal iyo waajib iyo asal ma saxba xukunkeeda se muxuu yahay afiiduuna baaraka allahu fiik
mas'aladani waa mas'ale qariiba waxay ku saabsan tahay in la yidhahdo salafiyadu waxay la mid tahay iimaanka oo waxay leedahay asal waxay leedahay waajib ama kamaal waajiba waxay leedahay kamaal mustaxab ah ayay mid walba leedahay sidaa iimaanku saddexdaba u leeyahay nafyiga iimaanka la nafiyaana marba mid ugu dhacaayo marna in asalkii laga nafiyey marna in kamaalkii waajibkaha laga nafiyey marna in kamaalkii mustaxabkaha laga nafiyey ayaa nafyiga salafiyada la nafiyaana marba mid u dhacaya oo salafiyadii oo la nafyina ayaa looga jeedaa kamaalkeedii mustaxabkaa in la nafyinayo ta noocaasi waxa waya waa mid qalad ah ahlu cilmiguna mid ay isticmaalaan maaha waxaanay la mid tahay markaa salafiya asunnatu lmaxda ayay la mid tahay sunnada maxdada ana kamaal inaan loo nafyin karin waa la ysla garanaya waa la yska garanayaa in kamaal aan loo nafyin karin oo laysa cala sunna marka la yidhaahdo ama laysa bisunniyin marka la yidhaahdo laysa bisunniyin dee lama odhan karo waxaa looga jeedaa sunnadii kaamilka ahayd kamaalka mustaxabka ah oo istixbaab baa ka maqan baan sunnada uga nafyinayaa dee ma suuragal ah mas'alaa jirta culammadu ay ka hadli jireen mas'aladan iyadu waxay u eg tahay muxdasa inay tahay waa mas'ala muxdasa masaa'isha muxdasaadka ah yacni waa la yska ilaaliyaa iyaaka wa mas'alatun laysa laka fiiha iimaam mas'ale aanad iimaam u lahayn oo iimaam ku daba joogin iska ilaaliyo iska jir man imaamuk imaamkaagu waayo mas'aladan aad ku qallidanayso ama ku raacayso mise adaa ibtikaaranayo bilaabanaya waxay ka mid tahay muxdathaadkay ka mid tahay mas'alo hore culammadu waa ka hadli jireen iimaanka in loo nafyin karo asalka iyo waajibka labaduba nusuusta waa ku dhacday kamaalka in loo nafyana nusuusta kuma imanin sida ahlucilmiga qaarkood ay taxqiiqiyeen laakiin waa la isticmaalo culammada qaarkood waa tilmaameen islaamka sidii oo kale ma loo nafyin karaa bay ahlucilmiga qaarkood ay isweydiin jireen waa jirtaa marka la ammaanayo ruuxa in lagu ammaano inuu waxa weeye islaamnimadiisu ay dhammaystiran tahay oo nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih muslim waxa ah islaamnimadiisu dhammaystiran tahay dhammaystirankii waajibka ahaa kay muslimiintu ka badbaadaan afkiisa iyo gacantiisa ay ka badbaadaan taasi maqaamulmadxi bay u soo aroortay waxay ahlucilmiga qaarkood isweydiiyeen ma loo nafyin karaa taa islaamnimadoo ma la odhan karaa laysa bimuslimin iyadoo loo jeedo muslimkii kaamilka ahaa kamaalka waajibkaa baanu ahayn waxaa ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen maya oo imaam axmed ibnu xambal imaamu ahli sunnati waljamaca ka mid yahay hadda maqaamulmadxi markii la joogay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi nebigu waa yidhi sala allahu alayh wasalam laakiin maqaamunafyi marka la joogo maqaamulqadxi laa maqaamulmadxi lama odhan karo laysa bimuslimin iyadoo loo jeedo waxaan u qasdayaa islaamnimadiisaan kaamil ahayn kamaalkii waajibka ahayn waxaanu imaam axmed ibnu xambal yidhi alislaamu huwa alkalima waliimaanu huwa alcamal islaamku waa kelmadda marka kii kelmadda ku hadlaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna moxamadan rasuulu allah islaamnima waa u sugnaata iimaankuna waa camalka shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu ka odhanaya fii kitaabi aliimaan wuxuu ka odhanaya haddii la yidhaahdo islaamku kelmadda waa ka badan yahay bi hada alictibaar waxaa dhici karta inay suurtoobi karto dadka qaarkood in laga nafiyo iyadoo loo qasdaayo macnahaas waxaan u jeednaa mas'aladaa islaamnimada in loo nafyin karo oo kale culammadu way isku khilaafeen waana tilmaannay meesha ay wax ka kala dheeganayaan laakiin ruuxa markaa in sunnada laga nafiyo oo la yidhahdo laysa cala sunnah ama laysa bisunniyin ama laysa bisalafiyin muraadkuna uu yahay kamaalkeedii baanu ku sugnayn miday ahlu cilmigu isticmaaleen ma aha waxaanay ka mid tahay min almuxdasaat bay ka mid tahay markaa sidaas aawadeed masaa'isha muxdaska ah waa in layska ilaaliyaa oo aad yo aad laysaga jiraa ittabic walaa tabtadic waatuu marka cabdullaahi ibnu mascuud uu yidhi ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum war raaca dariiqaa laydin sheegay sidiisa u raaca idinku waxba ha bidcaysanina oo bidcaha la imaninoo waxa ah ikhtiraacanina waa laydinka kaafiyey waddo dhigan in la raaca la rabaaye mid kale in la jeexdo lama rabo wallaahu aclam
jazaaka allahu khayran sheekh baaraka allaahu fiik sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay waa maxay xukunka xidhashada surwaalku afiiduuna baaraka allahu fiik
jawaabtu waxay tahay mas'alada ku saabsan surwaalka surwaalku waa jiraa axaadiista qaarkoodna waa ku soo arooray oo waa taa muxrimka markii laynoo sheegaayey inaannu qamiis iyo cimaamad iyo baraanis iyo saraawiil midnaba aanu xidhanayn mooyaane kii mariya waayey ku kale ma xidhanaayo xadiiska saxiixu waa ka sheegaya waxayse culammadu isweydiiyaan surwaalka markuu muxrimku xidhanaayo miyuu kala furayaa mise ma kala furayo waa u soo noqon doona masaladaas markaa surwaalkii waagii hore loo yaqaanay iyo ka maanta loo yaqaano farqa u dhexeeya kii waagii hore loo yaqaanay wuxuu ahaa mid markaa aad iyo aad u ballaadhan marka dawaarka laga furo wuxuu noqon jiray gunti oo kale ayuu noqon jiray sidii macaawis intuu ballaadh ka qabay saasoo kale u noqon jiray kan hadda markaa dadka badankoodu surwaal u yaqaaniin magaciisa waxaa la yidhaahdaa bay culammadu yidhaahdeen bandaloon bandaloon baa la yidhahdaa muslimiintana waxaa u keenay gaalada ayaa u keenay saas aawadeed waata ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen in la qaataa ma bannaano tashabbuh binnasaara baa ku sugan oo shaykhulalbaani ra'yigiisa macruufka ay waxau yahay kan hadda surwaalka aynu naqaanee agteenna laga yaqaanaa wuxuu leeyahay ma bannaana laba sababood baanu u bannaanayn waa ra'yiga sheekh albaani waa midda koowaadee waa mujasimu lilcawra cawradii buu sawirayaa ku dheggan yahay waa midda labaadee waxaa ku sugan tashabbuh ayaa ku sugan nasaarada ama kiristaanka la shabbahayo marka labadaas sababood daraaddeed baanu u bannaanayn buu sheekhu leeyihi bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin waagii hore inay tashabbuh ahayd waa jirtaa oo gaaladaa la gaar ahayd muslimiintii waagii hore xidhatayna waa ku dembowday waayo shay gaaladu la khaas yihiin bay markaa iyaguna la yimaadeen laakiin cusuurtii dambe ama wakhtiyadii dambe wuxuu noqday mushtarak mid la wadaago ayuu noqday shayguna haddii aanu mansuus ahaynoo nas ku soo aroorin ee ikhtisaaska iyo ishtiraagga uun laga eegaayo hadduu mansuus yahay waa ka duwanta oo nebigu yidhaahdo markaa shaygaa ha la imanin ee gaalada khilaafa amarkaasi marnaba isma beddelayo halkii buu yaallaa mar walba waa in gaaladii la khilaafaa ama muslimiin badani ha waafaqaan ama yana waafiqin laakiin shaygu haddaanu mansuus ahaynoo nas aanu xadiis ku sheegin nebigu sala allahu calayhi wasalam ee laga eegaayay ma gaalada la khaas ah mise gaalada waa lala wadaagaa dabeedna ikhtisaaskii uu ka baxo oo uu noqdo markaa mid mushtarakoo la wadaago ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman xukamku cilladuu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaanshaba oo markay la khaaska ahaayeen siduu mamnuuca u ahaa ayaa markuu mushtarak noqday oo caada ahaan dadku ka sinmeenna uu noqonayaa midaan tashabbuh ku jirin uu noqonaya qaacido noocaasoo kale u egna waxa uu ku tilmaamaya alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga ayuu ku tilmaamaya naxwa haada cibaaro ah waan mawduucan ku saabsanay ka qaacida ahaan uu tilmaamayo ama ka mas'ala ahaan uu tilmaamayo saas aawadeed ahlu cilmi badan oo waaweyn oo alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin iyo kayrkiiba ay ka mid yihiin waxay fatwoodeen kan hadda surwaalka loo yaqaanee la xidhaa haddii cawradii aanu ku dheganayn oo sawiraynin ee uu fadfaad yahay oo ballaadhan yahay inuu jaa'is yahay oo uu bannaan yahay dhibina aynay ku sugnayn xujadooda iyo qowlkooduna waa daahir waxaad ka garanaysaa kii waagii hore inuu fadfaad ahaa aan ku yaro laabteen xadiiskaa muxrimka ku saabsan markay culammadu ka hadlayaan ruuxii labada go' waayey ama markaa dhar kala waayey ee surwaalka haystay hadduu ixraamto waxay culammadu isweyddiiyeen oo fuqahadu isku khilaafeen surwaalkii inuu xidhanayo naskaa sheegaye oo cudurdaarkaa u xidhanaye ma fadqinaya mise ma fadqinayo fadqigu waa maxay waa in dawaarka la kala furo markaasaa fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen surwaalkii ha xidhee oo cudurdaarka ha u xidhee maryo kale mar hadduu waayey waa inuu dawaarka kala furaa yaftiq markaasaa culamada qaarkood leehay meye waajib kuma aha inuu kala furo maxaad halkaa ka garanaysaa waxaad ka garanaysaa marka dawaarka la kala furo inuu cawrada asturayey ilaa wax kaloo lagu xidho meeshii la waa surwaal baana la sitaa maxaad u malaynaysaa kan haddii dawaarka la kala furi lahaa marka waxaa weeye calaa kulli xaal farqiga kan iyo kaa udhaxeeyana halkaas iyadaabaad ka garan kartaa wallahu aclam jazaakum allahu khayran sheekh baaraka allahu fiik sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay salafiyiintu ma jamaacadii muslimiintaa mise waa jamaaco muslimiinta ka mid a afiiduuna baaraka allaahu fiik su-aashu waxay ku saabsan tahay salafiyadu ma jamaacadii muslimiinta mise waa jamaaca min almuslimiin nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam sataftariqu ummatii ila alaain wasabciina firqa kulluha fi nnaari ila waaxida qaaluu man hiya ya rasuula allah qaala hiya aljamaaca ummaddaydu waxay u qaybsami doontaa saddex iyo toddobaatan qaybood bay u qaybsami doontaa dhammaanteedna naartay gelaysaa mid qudha mooyaane wa'aya baa la yidhi rasuulki ilaahay oo qoladaas taasi wa'ayo wuxuu idhi hiya aljamaaca waa jamaacada weeyaan buuhi erayga aljamaaca xadiiskaa waa ku yimi axaadiis kalena erayga aljamaaca waa ku yimi jamaacadana mar waxaa loo isticmaalaa jamaacatu almuslimiin oo looga jeedo yacni ummadda islaamka ah iyo imaamka u taliyay ku kulmeen baa mar loo jeedaa oo macnaha siyaasiga ah baa laga tilmaamayaa oo ummaddii si guud imaamku xukumaayey baa jamaacata almuslimiin mar looga jeedaa waana ta axaadiista ay ku soo aroortay ruuxa jamaacada ka baxa yacni maata miita jaahiliya aw kama qaal marna waxaa loo jeedaa jamaacada in loo jeedo manhajka saxda ah in loo jeedo culamada qaarkood waxay tilmaameen erayga jamaaca marka la fasirayo shan macne inuu leeyahay alimaam abu isxaaq ashaatibi kitaabkiisa alictisaam shanta macnaba waa soo arooriyey marka dambe wuxuu ku khulaaseeyey macaanidaas inay laba isugu noqonayso labadiina waa manhajka xaqa ah iyo ummadda islaamka ah ee imaamka ku kulmay baycadiisa ku ijtimaacaye ku kulmay labadaa macne ayay isugu noqonaya aqwaasha dhammaantood marka la eego labadaasaa ka khulaasoogaya marka salafiyadu waxaa loo jeedaa manhajka saxda ah baa loo jeedaa manhajka saxdaa marka loo jeedo waa jamaacadii muxiqada ahayd jamaacatalmuslimiin marka ay leeyihiin muraadka ay uga jeedaan cidda tidhi ma waxay ka wadaan muslimiintoo dhan mise waxay uga jeedaan daa'ifadii muxiqada ahayd daa'ifada muxiqada ahayd muslimiintii ma wada aha waayo ahlu bidaca aan milladda ka bixin laftoodu muslimiinta ay ka mid yihiin muslimiintii bay ku jiraan oo culammada ahlusunnati waljamaaca ma qabaan ahlu bidaca dhammaantood inay gaala yihiin firaqa naarta loogu goodiyeyna dhammaantood inay naarta ku waarayaan oo gaalo yihiin ma qabaan axad a'immada ka midoo sidaa ku tegey ma jiro waayo nebigu markuu yidhi sala allahu alayh wasalam sataftariqu ummatii ila alaain wasabciina firqa kulluha fi nnaari ila waaxida yacni ma odhan nebigu sala allahu alayh wasalam naarta waa ku waarayaan sida shaykhulislaam ibnu taymiyaba ku sheegaayey fii bacdi kutubih ma odhan nebigu sala allahu alayh wasalam naarta waa ku waarayaan bes naarta ayay gelayaan bay yidhi naarta ayay gelayaan ayuunbuu xadiisku sheegaya naarta in loogu goodiyeyna waxay la mid tahay nusuusta kale ee waciidkae soo arooray la mid tahay kama weyna waciidka ku sugani waciidka ku soo arooray ruuxa xoolaha agoonta cuna ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira waciidkaasi waciidkaa kama weyna marka wuxuu gudagelayaa taxta almashii'a sida saxiixa ah mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa qofkii markaa waciidkaas ku dhacaa halkaasuu hoos yaallaa ilaaba ilaana waciidku inuu ku furayo maaha marka jamaacata almuslimiin mar waxaa looga jeedi karaa islaamkii oo dhan marna waxaa looga jeedi karaa si kale ayaa looga jeedi karaa marka ummaddii islaamka ahayd sunniyuhum wa bidciyuhum ee ku ijtimaacay imaamkii jamaacata almuslimiin baa la yidhahdaa macnahaas marka waxa weye hadda salafiyadii loogama jeedo laakiin salafiyada waxaa looga jeeda daa'ifo muxiqa ah daa'ifada muxiqadiina waa bacdi muslimiintii ka mid ah haddii jamaacat alxaq loo jeedana jamaacat alxaq waa yihiin laakiin jamaacat alxaq waxaa muqaabil u ah ahlubidaci baa muqaabil u ah muslimiintaynay markaa iyagu ka mid yihiinoo soo gudagelayaan oo ahlubidaca ciddii bidcadiisu mukafira aynay ahayn waa min almuslimiin oo muslimiintaay ka mid yihiin waxaanay gudagelayaan wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayay gudagelayaan ruuxana markaysagaa waxaan gaalnimo cad ahayn laguma gaalaysiin karo ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waatuu markaa imaamu lbukhaari kitaabkiisa saxiixa baabaystay almacaasi min amri iljaahiliya walaa yukafaru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirki yacni shayga shirkiya shirkulakbar ah ayuunbaa ruuxa lagu gaalaysiinaya irtikaabka uu la yimi oo irtikaabay marka farqa u dhaxeeya in la yidhaahdo jamaacadii muslimiintoo dhan iyo in la yidhaahdo yacni jamaacadii muxiqada ahayd ee adaa'ifa almansuura ama alfirqa annaajiya ama marka ahlu sunnati waljamaaca ama asalafiya tacaabiirtaasi alfaaddaa kala duwana macnuhu waa isku mideh waxa weeye farqa u dhexeeya jamaacada muxiqada ah ama daa'ifada mansuurada ah ama firqada naajiyada ahi waa bacdi muslimiintii ka mida muslimiintii ma wada ahaa waa qayb ka mida waana qoladii muxiqa ahayd weeye wallahu aclam jazaaka allaahu khayran sheekh wabaaraka allaahu fiik su-aasha sagaalaad waxa uu leeyahy saa'ilku anigoo ma'muun ah ayaan salaaddii ka baxay iimaamkii ka hor markaa waan ku soo noqday haddana salaaddii salaadayda xukunkeed waa maxay afiiduuna baaraka allahu fiik jawaabtu waxay tahay ruuxu hadduu sahwiyo isagoo ma'muum ah oo uu salaaddii sahwan uga baxo oo uu ku soo noqdo markuu is-ogaado hadhow muxuu la imanayaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa inuu sujuudu sahwi la yimaadaa oo ku kabaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen wax sujuudu sahwiya lama imanaayo imaamkaa ka xambaaraya inaanu sujuudu sahwi ma'muumku la imanaynin sahwigiisa gaarkee isagu uu la yimi intuu imaamka ku xidhnaa waa sida madhabta shaaficiyada lafteedu qabto xadiis ku soo arooray waa jiraa laakiin xadiidku waa daciif oo sanadkiisu ma asixin sanadkiisu ma asixin ha yeeshee sida ay mashaayikhdaasi yidhaahdeen baa saxan oo wax sujuudu sahwiya lama imanayo imaamku la salaamad naqsanaya waayo sida markaa shaykhulislaam moxamed naasiruddiin alalbani uu yidhi waxaynu kollayba qatcinaynaa saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam bacdigood in sahwi ka dhacay iyagoo ma'muumiin ah oo nebiga ku xidhan oo salaaddii la tukanaya maadaama aan la soo rarin in saxaabadaas ay sujuudu sahwi la yimaadeen nebiguna aanu ku odhannin sala allahu alayh wasalam sujuudu sahwi la kaalaya waxaa laga qaadanayaa ma'muumku si gaara sahwigiisa khaaska ah ee intuu imaamka ku xidhnaa ka dhacay ee imaamku aanu sahwinay isagu gaar u sahwiyey inaanu sujuudu sahwi kala imanayn baa laga qaadanaya waayo hadday dhici lahayd waa la soo rari lahaa lamana soo rarin marka qowlka saxdii waxay tahay yacni inaanu sujuudu sahwi la imanayn baa saxan sahwiga uu ku salaamo naqsadayna waa malqiyun mid la tuuray weeyo wax ka soo qaad ma leh waxay ka dhigan tahay inaanu dhicin oo waxay yidhaahdaan culammadu markay ka hadlayaan qaacida ahaan waxay sheegaan qaaciday waxay ku yidhaahdaan annisyaanu yajcalu lmawjuuda macduuman walaa yajcalu lmacduuma mawjuudan waa qaacido ilowshiyuhu waxa jira wuxuu ka dhigaa ee nisyaan ku dhacay sidii waxaan jirin oo kaloo dhicin ayuu ka dhigaa kaannahu lam yaqac waa sahwiyo wii silaawo waa hadla salaadda gudaheediibuu ku hadla intuu is-ilaawey ilowshiye mar hadduu ku dhacay hadalkaasi sidii waxaan jirin buu ka dhigayay yajcalu lmawjuuda macduuman walaa yajcalu lmacduuma mawjuudan wixii macduumka ahaayo nisyaanan loo waayey mawjuud kama yeelo iminka ragcad baad ilowday ama rukni baad ilowday ilowshiyaad uga tagtay rukniga ah inaad ilowshiye uga tagtay kaaga yeeli maayo sidii wax jira salaaddiiba markaad ilowday ilowshiyuhu sidaanu kaaga yeelayn salaaddii inay jirto ee nebigu u yidhi sala allahu alayh wasalam man naama can salaatin aw nasiyaha falyusalliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ilaa daak ayaa bacdi salaaddii ka mida hadduu ilowshiye uga tagana la odhanayaa markaad xasuusato la kaalay hadday rukni tahay haddaynu rukni ahaynoo sujuudi kabaysana sujuuddaa lala imanaya saas aawadeed salaamadnaqsigaas ilowshiyahaasaa ka yeelaya sidii wax macduumaan jirin buu ka yeelayaa laakiin khilaafka culammadu wuxuu ku saabsan yahay sujuudu sahwi ma lagu kabayaa mise maya jawaabtu waxay tahay maya laguma kabayo mar hadduu ma'muum yahay waa ka dhacday wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh wa baaraka allahu fiik sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay salaaddii baan sahwiyey kadib sujuudu sahwi baan la imi marka sujuudu sahwigii ka soo kacay haddana waan sahwiyo dib aan u atixiyaadsaday ma sujuudu sahwi kale layga doonaya adfiiduuna baaraka allahu fiik
mas'aladan waa mas'aladii kisaa'i la weydiiyey kisaa'i waa imaam min a'immati alqiraa'aat quraa'u sabcuhu ka mid yahay waana min a'immati alnaxwi waasarfi oo waa imaamu ahli lkuufa labada madrasadood ee naxwaha madrasadda kuufa imaamkeedii weeye carabiyada iyo qiraa'aadku way isku xidhan yihiin ruuxaan carabiyo ku fiicnayni qiraa'aadna waxba ka keeni maayo laakiin haddaad qiraa'aad doonayso waa inaad carabiyada sugtaa naxwaheeda iyo sarfigeedaba waxaa la yidhaahdaa kaftan baa dhex maray qasaska mashhuurka ah abuu yuusuf oo qaadigii ah faqiih ahaa saaxibu abi xaniifa iyo kisaa'i mawdic shaahidka aan ku soo gaabsado kaftan yar buu ku tuuray oo yidhi kani ma fiqi buu garanaya muxuu ka ag fadhiyaa kisaa'i buu sheegaya boqorkiibuu ka odhanaya markaasuu fiqiga anaa kaaga fiican wuxuu weydiiyey baa la yidhi sujuudu sahwi haddii lagu sahwiyo sujuudu sahwi kale ma lala imanaya kisaa'iyow kisaa'i fiqi laguma yaqaano uu ka jawaabo wuxuu yidhi maya waaya buu yidhi almusaqaru laa yusaqar qaacida carabiya u soo qaata qaacide carabi ah ayuu u soo qaato shaygu hadduu musaqar yahayoo siiqatu taskhiir marka hore ku yimi dib looma sii taskhiiriyo musaqar lama sii taskhiiriyo shuruudaha taskhiirkaa lagu daraa marka hore waa inaanu suuratu taskhiir aanu ku iman siiqatu taskhiir waa inaanu ku iman ee isagoo mukabara hadduu siiqatu taskhiir ku yimaado lama taskhiirin karo lama sii yarayn karo wuxuu idhi sujuudu sahwigu waa salaad la yareeyey marka waa musaqar qaacidada carabiyaduna waxay sheegaysaa shaygu hadduu musaqar yahay lama sii taskhiiriyo waana sidaa uu u sheegay sujuudu sahwi baa lagu sahwiyo sujuudu sahwi kalaan la imanayaa ta noocaasi laa maxalla laha maxal ma leh maxal ma laha markaa wax sujuudu sahwiyo dambeo lala imanayaa ma jiro wuxuu ku wadayaa uun sida uu isagu u badiyuu ku wadayaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh wa baaraka allahu fiik sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay inaad qofka tidhaahdo salafi ma aha macnaheedu waxa weeyaan inaad cayntiisa tabdiicisay isaga ood bidco ku xukuntay afiiduuna baaraka allahu fiikum jawaabteedu waxay tahay ruuxa in la yidhaahdo laysa bisalafiyin waxay la macno tahay tabdiic isaga markaa cayntiisa la tabdiiciyey mas'alada saa ku saabsan tabdiic waa noqonaysaa laakiin tabdiicu mar wuxuu u dhici karaa si mutlaqa marna wuxuu u dhici karaa si muqayad ah mar baa waxaa loo jeedi karaa yacni mas'ale juz'iya ayaanu salafi ku ahayn marna waxaa loo jeedi karaa si itlaaq ah ahlucilmiguna waa tilmaameen mas'alada noocaasoo kale ku saabsan ashaykh moxamed naasiruddiin albani fii bacdi ashridatih waxa uu ku tilmaamay in ashyaada qaarkood la odhan karo ruuxaasi salafi ma aha fii hadihi aljus'iya jus'iyada salafi kama aha in la odhan karo ayuu ku tilmaamay fii bacdi ashridatih culamo kalena waa tilmaameen hadal saasoo kale la macnoa waa tilmaameen marka nafyiga salafiyada laga nafyinaayo oo si sariixa looga nafyinayaa tabdiici marba sibuu u dhici karaa marna wuxuu noqon karaa jus'iyo marna wuxuu noqon karaa itlaaq in laga tilmaamayo ayuu noqon karaa labada mid walba waa ka suuragal oo waa u dhici karaa marka cibaaradaasi labadaasi ood bay markaa mid walba aqbali kartaa laakiin haddii uu qaydka ku daro waxay noqonaysaa mid waadix ah laakiin haddaanu ku darinna waa u fasirmi kartaa hadduu markaa ku fasiro inuu u jeedo fii hadihi iljuziya ayaanu ka ahayn wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh wbaaraka allahu fiik sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay dadka qaar baa waxay idhaahdaan in lala fadhiisto dadka ahlubidacah waxaa lagu xidhayaa masaalix iyo mafaasid hadalka caynkaasa ma hadal saxa afiiduuna baaraka allahu fiik su-aashu waxay ku saabsan tahay mas'alada culammadu ay yidhaahdaan mas'alat lhajri ama hajru lmubtadic waxaa la yidhaahdaa ayay ku saabsantahy hajru lmubtadic mas'alada la yidhaahdaa waa mas'alo sharciga ku sugan saa'ilku waxa uu yidhi maslaxo iyo mafsadaa lagu xidhayaa oo haddii mafsadadu tahay mid raajixa ka ah maslaxada xaalka caynkaasa lalama fadhiisanaayo laakiin haddaan la xaqiiqsan in mafsadadu maslaxada ka badan tahay in la yidhaahdo lalama fadhiisanayo ma suuragal aha macnaha saasoo kale ayaa malaa su-aashu u dhacaysa laakiin ilaaqaasi sax ma aha waayo mas'alada ku saabsan hajrulmubtadic culammadu waxay u qaybiyaan laba qaybood hajru cuquuba iyo hajru wiqaa'i mid ciqaab baa looga jeedaa oo waxaa looga jeedaa ruuxan in laga sajrinaayo o laga reebaayo bidcada iyo xumaanta dadka isaga amsaashiisa ana yacni waxaanoo kale laga reebaayo dadku inay u tagaanna yacni laga reebaayo oo la doonayo in laga dheereeyo marka nooc cuquuba ah baa ku jira suu cidhiidhi u dareemo suu waxaan uga hadho suu ugu dhib galo inuu waxaan iska daayo nooca hajriga hajru cuquuba la yidhaahday ciqaabta looga jeedo ahlucilmigu waa tilmaameen in masaalix iyo mafaasid loo eegaayo ay ku xidhan tahay calaa xasabi maslaxada iyo mafsadada ay ku xidhan tahay oo markay noqonayso maslaxa raajixi inay ku jirto hajriga laga haajirayo markaa laga haajirayo maslaxa raajixi markay ku jirto in laga haajiro laga haajirayo laakiin nooc labaad baa jiro waxa laha hajru wiqaa'i waa hajri iska ilaalin looga jeedo ruuxan la karantiimaynayo waxaa looga dan leeyahay bidcadiisa iyo shubahaadkiisa inaanu dadka ku raadayn waa laga fogaanayaa hajri wiqaa'i baa la yidhaahdaa masaalix iyo mafaasid baa loo eegayaa ma aha ee waxaa weeye ka noocaasi waa baab kale waa tii culammadu ay ka ilaashan jireen inay maqlaan hadalka mubtadica oo ay qaarkood dhagaha faraha gashan jireen sida a'immada qaarkood laga soo naqliyey in dhagaha faraha ay gashadeen inta mubtadica aayad akhriyey dabeedna lagu yidhi inuu taabici ahaa baan filayaa sheikha sidaa dhagaha faraha gashaday maxaad dhagaha faraha u gashanaysaa aayad qur'aanu akhriyey wallaahi waxaan ka baqayaa buuhi tafsiiroo aayadda ku taxriifinayo macnaheeda ku beddelayo ku leexinayo inuu saaro oo qalbigayga ay ku dhacdo aan iska salbi waayo saasaan ka baqayaa labada dhegood buu faraha gashaday waa hajri wiqaa'i waa suu isaga ilaaliyo shubahaadkiisa taxriifaadkiisa maantana quruurka waxaa ka mida iyo kedsoonka dadka qaarkood nafahooda ku kedsoomeen ee iscajabiyeen inay yidhaahdaan anigu samac iyo basar baan leeyahay waxbaan kala garanayaa ima kedinaayo shubahaadkoodu markaysagaa ima qaldayo dabaedna markaa hadh iyo habeen dhallinyarada qaarkood ay isaga tagaan dad asxaabu shubahaad ah dad ahlubidacah ay markaa la saaxiibaan tan noocaasi waxay noqonaysaa diintoodii oo aynay u tudhaynin waxay noqonaysaa cajabin naftooda ay iscajabiyeen waxay noqonaysaa quruuray isku kedsoomeen ay leeyihiin anigu waxbaan kala garanayaa ma kedsoomaayo macani taas waa quruur inuu qofku naftiisa siaa isugu halleeyo oo is yidhaahdo markaa adiga laguma qaldi karo ya waa quruur shaytaan kediyey bacdu ahlicilmi oo culamo ahaa ayaa niman ahlubidaca u tegey oo bidcadooda ay garanayaan iska ilaaliyay isdhahaayeen laakiin iskamay ilaalin karin waxaa ka mid ah abulwafaa ibnu caqiil waa caalim min culamaa'i alxanaabila niman muctasilaa buu u tegi jiray markaasaa la waa nimankan muctasilada iska daah ha u tegina iska daah markaasuu qaladkooda iyo bidcadooda waa garanaynaaye waxaan doonayaa buu yidhi waxyaalaha cilmigaee kalay hayaan inaan wax ka faa'iidaysanaan doonaynaa qaladkooda iyo bidcadoodana waa garanaynaa yani wuxuu tilmaamaya uu iska ilaalinaya qaladkooda iyo bidcadooda iskama ilaalin karine waxyaalo bidcoodii ka mida ayaa gashay ibnu badat alcukbari wuxuu ku sheegayaa kitaabkiisa alibaana waxaa la odhan jiray buuhi moxamed ibnu saa'ib shiikhii la odhan jiray kaana min ahli sunna ahlu sunnuhu ka mid ahaa niman murji'aah ayuu yidhi war si aynu u radinno maan soo dhegaysanno waa qabtayoo kama soo noqon sidiibu ku gala ibnu bada odhanaya kama soo noqon buuhi yagiibu la mid noqdo waxaa la yaab le aalib cilmigiisu kooban yahay ya shubha haddii la weydiiyo yacni waxa weeye hadalku laga yaabo inuu ku dhego ayaa wuxuu leeyahay anigu cidna iska ilaalin maayo muslinow muslin ma tahay kanow wadaad ma tahay ya yacni waxa weeye cid walba anigu waa la saaxiibayaa cid walba waa raacayaa cid walba waxbaan la wadayaa cid walba waa la macahay ta noocaasi waxa weeye waa quruur dariiqa noocaasi mid saxan maaha hajri wiqaa'i baa jira hajriga cuquubada iyo hajriga wiqaa'iguna waa kala duwan yahay culammadaasi waxay dhagaha faraha u gelinayeen waxay ahayd inay ka ilaashadaan qalbigooda shubhadaasi inay ku dhacdo qulubtu waa isbedbeddeshaah ina alquluuba bayna isbacayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa qalbiyadu laba farood oo faraha ilaahay ka mida bay ku dhex sugan yihiin siduu ilaahay doonu u gediyayaa alqalbu ashaddu taqalluban min alqidri ida stajmacat khalayaanaha qalbigu waa ka gedgedoon badan yahay dherigu markuu karkiisa kulansado oo aad biyuhu u karayaan si ka badan buu isu gedgediyaa ilaahay waa in laga baryaa sabaadka oo lagu ducaystaa yaa muqalliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik yaa musarifa alquluubi sarif qalbii calaa taacatik waa in khaatimada laga baqaa waa in la iska ilaaliyaa dariiqa mahalakadu ay ku jirto waddooyinka khatartaa qofku hadduu raaco ou yidhaahdo dabeedna badbaadaan doonayaa tarju najaata walam tasluk masaalikaha ina asafiinata laa tajri cala alyabasi waxaad rajaynaysaa nabadgelyo dariiqii nabadgelyadana maad raacin ina asafiinata laa tajri cala alyabasi doonnidu kuma socoto meel qallaylah biyay u baahan tahay shubahaadkaan markaa ku tuurayaa qalbigu aan u bandhigayaa haddana badbaadaan markaa rabaa isma qabato alqaahu fi lyami maktuufan wa qaala lahu iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaa'i ninbaa markaysagaa ruux buu xidhxidhay garbadduu markuu xidhuu sidaa biyaha ugu tuuray badda hooy biyaha ku qoyin ma suuragalta inaan u qoyin ya qalbigii baan shubahaadka aan u bandhigayaa haddana waxaan rabaa badbaado isma qabato dariiqa lagu badbaadayo marka hore waa in la qaadaayo la maraa waddada mahlakada lama doonto culammadii aad bay uga baqi jireen qalbigooda inuu isbeddelo aad bay uga baqi jireen khaatimada dad fara badan oo inaga caqli badan oo inaga maskax badan ayaa lumay ya wa adallahu allahu calaa cilm cabdullaahi alqasiimi ninkii la odhan jiray waxa uu ahaa nin ka mida culammadii najdiyiinta dacwa najdiya waa daafacay khuraafiyiintii radinaayey qaarkood culamaa'ulazhar ahaayeen yuusuf addajwi iyo ragga la midka ah waxbuu baday xujaj la yaab leh ayuu ku radiyey kutubta uu qorayee waagaa uu ku radiyey waxay ahaayeen kutub qimmo ah oo la yaab badan najdi buu ka tegey markii dambe xagga masar buu markaa qabtay quruur baa galay wuxuu ku dembeeyey ilxaad iyo kufri iyo gaalnimo walciyaadu billaah ya markii dambena ilxaadkiibuu sidii wax uga qoray hadda kutubta marka hore uu qoray waa la yaab bay lahayd markaasaa ahlucilmiga qaarkood aad u ammaaneen laakiin markii dambe wuxuu ku dembeeyey yacni ilxaad iyo kufriya gaalnimo ayuu ku dembeeyey markaa quluubtu gacanta ilahay bay ku jiraan markaa ruuxu waa inuu iska ilaaliyaa shubahaadka inuu u dhowaado waana inuu ka fogaadaa qalbigiisa waa inuu ka ilaashadaa waa inuu aad iyo aad uga dheeraadaa wallahu aclam
jazaaka allahu khayran sheekh baaraka allahu fiik su-aasha saddex-iyo tobnaad sheekh saa'ilkani waxau leeyahay waa maxay xukunka minaaradda masaajiddada iyo mixraamka iyo in masaajidka la kala xidho qayb dumar loo xidho maadaamana xilligii rasuulka jirin xukunkeedu waa maxay afiiduuna baaraka allahu fiikum masalada ku saabsan mixraabka wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam masaajiddu ma lahayn mixraab alimaamu suyuuti waxa uu ka qoray kitaab bidcatulmaxaariib ku saabsan in mixraabbadu bidco yihiin suyuudi wuxuu dhintay sagaal boqol iyo koob iyo tobankii hijiriyada ayuu dhintay wax mixraab la yidhahdaa ma jiri jirin mixraabka lagu sheegay qur'aanka waxaa loo jeeday mawdica guriga ugu sharafta badan baa laga tilmaamayey ama mawdicuu ku cibaadaysadaa laga tilmaamayey ha yeeshee culammadu waxay tilmaameen agsarka ahlucilmigu in mixraabbada hadda la isticmaalaa inay tahay mid fiican oo qibladii baaban la garanayn bay yidhaahdeen meelay xigto ruuxa qariibkii ma garan karo masjidkiioo cidlaha hadduu yimaado xaggee loo tukanaya ma garan karo haddaan mixraab lahayn marka garashada la garanayaa waxay ku xidhan tahay in mixraabkii u arko ama cid u sheegta inuu helo saas aawadee ahlucilmiga badankoodu waxay yidhaahdeen dhibi kuma sugna in la sameeyo saasay yidhahdeen bacdu ahlicilmi oo yidhi maya in la iska daayaa habboon maadaama wakhtigii nebiga aynay jirin tan ku saabsan garashadana waxa dhici kartaa laba markaa waxa weeye hareeraha in laga sameeyo laba markaa tiir oo mawdica imaamku istaagayo labadaa tiir lagu garto labadaa tiir oo gidaarka markaa ku samaysan sheekh albaani ayaa saa iyadaa odhanaya waxaan u soo qaatay xadiis yacni markaa tilmaamaya in laba tiir halkaasoo kale ku jiri jireen wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam marka labadaa tiir baa lagu calaamadsanaya calaa kulli xaal haddii laakiin mafsada ka imanayso iyada waxa weeye mafsadada ka imanaysa daraaddeed ayaa dhici karta ashyaada qaarkood inaan loo beddelin lowlaa anna qawmaki xadiisu cahdin bijaahiliyatin ama bikufrin lahaddamtu alkacbata wala banaytuha calaa qawaacidi ibraahim qowlan waaxidan haddii mafsada ka imanayso oo dacwadii meeshaa ku qariib tahay oo sunnadu qariibo ku tahay dadkiina diinta in la beddelay u qaadanayaan qowlan waaxidan lalama imanayo laa calaa qowli albaani walaa calaa qowli kayrih ta ku saabsan minaaradda wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam minaaradi ma jirin laakiin waxay culammada qaarkood minaaradda ka deliishadaan maadaama guri korkii laga addimi jiray halkaasoo kale ay kala baxaan in minaarad la samayn karo laga addimo axaadiista qaarkoodna waatay sheegayaan in waxa weeye minaaradda waa ka sheegayo aakhiru zamaanka markuu ciisa bnu maryam soo degaayo minaarad markaa ku sugan fii ardi shaam naxwa kada marka taas iyadaa aawadeed culamada qaarkood waxay dhahaan asal bay leedahay labada arrin iyadoo loo cuskanayo daraaddeed laakiin adaanka la addimaayo waxa fiican haddii markaa minaarad la helaayo in minaaradda laga addimo taas iyadaa ayaa markaa sunnada markaa waafaqsan oo fiican tan ku saabsan dumarka in sataarad loo xidho yacni salaadda amaba sida waddannada qaarkood laga sameeyo sida sacuudiga oo kale meel inta loo xidho muraayad loogu sameeyo ay imaamka arkayaan laakiin dadku iyagu aynay arkaynin iyagu laakiin safafka iyo imaamka iyo dee ay u muuqanayaan sida sacuudiga oo kale saasoo kale lagu sameeyo waxay tahay waxaan wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam la isticmaali jirin oo soo darriday ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen fitnadii maadaamaay badatay oo ay tahay miday markaa fitnadii aad iyo aad ay u badan tahay ayaa markaa ashyaada noocaasoo kale ah in loo sameeyaa ee xaajada u keensanaysa waatii caaisha ay tidhi haddii nebigu ogaan lahaa sala allahu alayh wasalam waxay dumarku dabadii soo darri siiyeen hadduu ogaan lahaa yacni dumarka waa ka mancin lahaa masaajidda waxay ka qaataan culammada qaarkood fitnadu wakhtiyada qaarkood inay waxyaalaha qaar keensanayso ayay ka deliishadaan marka waxay leeyihiin ahlucilmiga qaarkood fitnada daran ee dumarka xaggooda ka imanaysa ama lagu fitnoobaayo ayaa waxay keensanaysaa in waxa weeye yacni dumarkii la qariyo oo musalliintii meel ay kala socon karaan oo ka arki karaan oo iyagii aan la arkaynin loo sameeyo si labadii maslaxaba u xasisho maslaxadii ku saabsanayd salaaddii inay arkayaan oo ay sidaa ugu dayanayaan iyo maslaxadii ku saabsanayd in waxa weeye yaga fitnadoodii in laga aamin noqdo sidaas yada ah ayaa marka ahlucilmiga qaarkood marka ay yidhaahdeen oo ra'yigoodu marka uu ku dhisan yahay ra'yigoodii uu ku dhisan yahay sheekh albaani mar loo sheegay masalada noocaas oo kale ah ee muraayadaha beer soolka lagu xijaabayo dumarka sheekhu aad intuu u qoslu yihi bidaca xasana sheikhuna ma qabo wax la yidhaha bidaca xasana inay jirto qosol buu sheikhu u dhacay shariid musajala ayay ku duuban tahay sheekhu intuu qoslo ayuu wuxuu odhanayaa yacani bidca xasana markaasuu odhanaya calaa sabiili inkaar inuu leeyahay baan kollay u fahmay waayo marka hore sheikhu ma qabo bidaca inay ka mid tahay bidca xasana wax la yidhahdaa inay ka mid tahay uma qabo inay jirto laakiin adigu calaa kulli xaal agsarka culammada sida kale maray weliba waxa u raacda badankoodu hadda culammada casrigu waxay u badan yihiin dumarka wejiga inay qariyaan inay waajib ku tahay inay u qabaan culamada akaabirta waaweyn ee hay-atu kibaar alculamaa ibnu baaz ibnu cuhaymiin yacni mashaaikhdii dhimatay iyo mashaayikhda noolba hayatu kibaar alculamaa fi sacuudiya iyo culamo kale oo beledo kale ku noolaa waxay u qabaan wejiga gabadhu inuu cawro yahay salaaddii marka la tukanaayana wejigii waa la muujinayaa wejigii waa la muujinayaa saas aawadeed baa ahlucilmiga qaarkood waxay fatwoodeen rag ajaanibi meesha hadday joogaan waa inay wejiga qarsaa waliba haba tukanaysaba marka mas'aladaasna waxay ka mid tahay masaa'isha kolley yacni markaa keensatay inay saas sameeyaan calaa kulli xaal aqwaashay culammadu ka leeyihiin waa saas yadaa weeye laakiin haddii rag iyo dumarka ay kala fog yihiin oo safafkii ayna isku soo dhowaanaynin yacni xaalka caynkaas ah waa laga maarmi karaa waa la iska dayn karaa sitaaradda in ay dumarku ku tukadaan oo sidii wakhtigii nebigaba sala allahu alayh wasalam masjidka xaggiisa dambe ay ugu tukan jireen bay iskaga tukan karaan wax xaraj iyo dhibina kuma sugnaa yacni laydhka marka waxa weeye xaggooda ka baxaya baa la iska damin karaa dabeedna halkooda ayay markaa ku tuwin karaan inta horuu laydhkuna baxayaa sidaasoo kale hadday ku tukadaan wax xaraji markaysa waxa kuma sugna safafkiina ay kala durugsan yihiin oo aynay isa soo gaadhaynin haddii laakiin ay isku soo dhowaanayaan oo isa soo gaadhayaan masjidka ragga ayaa u xaq leh dumarku masaajidda yacni bannaan ee waaweyn ee raggu markaysaa markaa aynay buuxinaynin ama aynay ku soo dhowaanaynin yacni kuwa ha ku tukadaan haddii kale gurigooda u fadli badane guryahooda ha ku tukadaan wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh baaraka allahu fiik labada su'aalood waan israaci doonaa sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay xadiiskan macnihiisu waa maxay iqra'u lqur'aana walaa ta'kuluu bihi waxaa kaloo aynu raacinaynaa saa'ilka kale wuxuu leeyahy ma huwa tafsiiru qowlu llahi tacaala cindama qaala can khuluudi almu'miniina fi ljanna khaalidiina fiiha maa daamat asamaawaati walard kayfa nufasiru qowluhu maa daamat asamaawaati walard afiiduuna baaraka allahu fiik
su-aasha masalada koowaad waxay ku saabsan tahay walaa ta'kuluu bihi muraadka looga jeeda maxay tahay qur'aanka waxba ha ku cunina jawaabtu iyadoo kooban cunitaanka qur'aanka wax lagu cunayaa nooc bannaan iyo noocaan bannaanayn mid walba waa leedahay nooca bannaanna adilay leedahay oo haddii ruqyo ay tahay cid lagu tufay wax waa lagu qaadan karaa sida nebiguba sala allahu alayh wasalam uu yihi ina axaqa ma akhadtum calayhi alajra kitaabu ullah sababta uu xadiidku ku yimina ruqyuu ahaa oo ninkii markaa la qaniinay dabeedna lagu yidhi saxaabadii socdaalka ahayd hal fiikum raaq yacni mid wax markaa tufa ma idinku jiraa dabeedna saxaabi saxaabadii ka midii ku yidhi haa anaa tufa dabeedna ay ku yidhahdeen noogu tuf dabeedna faatixada uu ku akhriyo ku tufay ninkiina dabeedna biririx yidhi dabeedna ay siiyeen goosanka adhiga ah ay siiyeen goosan adhi ay siiyeen saxaabadii waa soo qaateen adhigii goosanka ahaa ayay soo kaxaysteen qaarkood baa ka shakiyo markaasaa waxay yidhahdeen nebigaynu weydiinaynaa sala allahu alayh wasalam nebiga markii loo sheegay yacni nebigu wuxuu u tilmaamay inay u bannaan tahay buu u tilmaamay waxaanu ku yidhi wadribuu lii bisahmin waxaanu ku yidhi ina axaqa ma akhadtum calayhi alajra kitaabu ullah marka ruqyo hadday tahay cid lagu akhriyo lagu tufay waa lagu qaadan karaa wax mid labaadna wax waa lagu qaadan karaa cala alqowli asaxiix ta labaadna waxay tahay waa tacliimu alqur'aan hadday tahay oo barista qur'aanka cid la baraayo culammadu way isku khilaafeen laba qowl baa ku jira qowlka saxiixi wuxuu yahay waa lagu qaadan karaa yacni ujra calaa tacliimi alqur'aan waxaana u daliila yacni xadiiska nebigu uu yidhi sala allahu alayh wasalam idhab faqad ankaxtukaha bima macaka min alqur'aan yacni waxa weeye xadiiskaas ayaa u daliila iyo cumuumka xadiiska kale walow sababtiisu khaasba ha noqoto ina axaqa ma akhadtum calayhi alajra kitaabu ullah waalcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab labadaa nooc in wax lagu qaataa ruqyo iyo tacliimta qur'aanka la baraayo waa bannaan tahay wixii labadaa ka soo hadhay qur'aankii in wax lagu qaataa ma bannaana waxaanay soo gelaysaa cumuumka xadiiskan walaa ta'kuluu bihi ayay soo gelaysaa qur'aankii waxa ku cunina waxaan labada ahayn qur'aan waxba laguma qaadan karo sida saxiixi waa saas yada weeye xadiiskuna markaa uu tilmaamayo mas'alada labaad waxay ku saabsan tahay khaalidiina fiiha maa daamat asamaawaatu waalard markii la sheegay jannada iyo naarta mid walba ilaahay waxau yidhi waxay waarayaan yacnii inta cirarka iyo dhulku daa'imaan bay waarayaan ilaa maa shaa allah intuu ilaahay doono mooyaane marka muraadka looga jeeda aayaddaa maxay tahay iyadoo la ogsoon yahay jannada iyo naartaba in ahlu sunnuhu qabaan inay abad alaabaad jirayaan oo adilada sariixa ee cadi waxay sheegaysaa jannada iyo naartu mid waliba inay daa'imta oo ahlu jannuhu jannada ku waarayaan weligood khaalidiina fiiha abada khuluudka jannado abadan lagu qaydaayo siddeed goor bay qur'aanka ku soo aroortay amaniyata mawaadic siddeed mawdic bay qur'aanka kaga timi khuluudka jannadu abadan lagu qaydaayo abadan oo lafdiga abadan la raacinayo siddeed goor bay qur'aanka ku soo aroortay khuluudka naartoo abadan lagu qaydayaana saddex goor buu qur'aanka ku soo arooray saddexda goor mid waa aakhiru suurati الnisa midna waa aakhiru suurati اlaxzaab midna waa suurat اljin wman yacsi اllaha warasuulahu faina lahu naara jahannama khaalidiina fiiha abada ina allaha lacana alkaafiriina waacadda lahum saciira khaalidiina fiiha abada ilaa طariiqa jahannama khaalidiina fiiha abada marka ahlu sunna waljamaca waxay qabaan sidaa nusuustu caddeeyeen khuluudka jannada iyo ka naarta mid weliba inuu yahay abad alaabaad oo weligood ay jirayaan jannada iyo naartu waa inay baaba'ayn oo aan laga saaraynin gaaladii naarta gashay ee abad alaabaad ay ku jirayaan ahlu jannuhuna jannada ay ku waarayaan abad alaabaad naartu aynay gamaaraynin oo aynay bakhtiyayn kullamaa khabat zidnaahum saciiraa baa allah yidhi mar kastay gamaarto olol baanu u siyaadinaynaa xilli xilliyada ka midoo aan olol loo siyaadinaynii ma jiro ay iska damayso kullamaa khabat zidnaahum saciiraa yaguna kama soo baxayaan kullamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha mar kastay doonaan inay ka soo baxaanba dib baa loogu celiyaa xilli aan dib loogu celinaynin oo la yska daynayo inay ka soo baxaanna ma jirto haddaba maxaa looga jeedaa khaalidiina fiiha maa daamat asamaawaatu waalardu ila maa shaa allah maxaasee looga jeedaa aayadda suuratu alancaam yaa macshar aljinni qad istagsartum min alinsi وqال أولyاءه mن الإنس رbna اsتمتع bعضna ببعض وبلغna أجلna الذي أجلت لna قاl الناr mثواكم khاalديina فيha إlا ma شhاء الله marka اstisنaaga la geliyey muraadka looga jeeda maxay tahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen maada aayadda suuraة الأنعاam waxaa loo jeedaa إطلاaq ma عlى man إlا ma شhاء الlah إlا man شhاء الlah baa macnuhu dhacaya waxaa laga reebaya marka ahlulkabaa'irkii naarta galay baa laga soo reebayaa waa qowl qowl labaad wuxuu leeyihi aayaddan kale suuratu huud khaalidiina fiiha maa daamat asamaawaatu waalardu ilaa maa shaa allah labada qayboodba sidaasaa la yidhiye waxaa laga tilmaamayaa inta cirarkii oo dhulku daa'imaan bay naarta ku waarayaan ilaa maa shaa allahu oo min aziyaada ah oo dawaamka cirarkiioo dhulku daa'imayaan looga siyaadinayo mooyaane marka waa wax kaloo loogu sii darayo oo ziyaado ah oo ka dheeraada dawaamka cirka iyo dhulku daa'imaya oo ilaa maa sha allah waxay u dhacaysaa ziyaado kaloo loogu sii daraayo oo dheeraad ka ah wakhtiga cirarka iyo dhulku daa'imayaan marka labadan aayadood ee isku suuradda ku jira ixtimaal baa ku sugan khaalidiina fiiha maa daamat asamaawaatu waalardu ilaa maa shaaa rabbuk waxa ku sugan ixtimaal baa ku sugan oo waxay aqbali kartaa in laga tilmaamayo yacni dawaam inaan looga jeedin iyo in looga jeedo marka waa nooca la yidhahdo mutashaabihaadka la yidhaahdo qur'aankuna wuxuu leeyahay mutashaabih iyo muxkam buu labadaba leeyahy waajibkuna wuxuu yahay mutashaabiha in loo celiyo muxkamka huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi ukhru mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitnati waibtigaءa ta'wiilih marka aayaadkan mutashaabihaadkaa waxaa loo celinayaa muxkamaadka sheegaya khaalidiina fiiha abadaa ayaa loo celinaya culammada ahlusunnati waljamacana waa ku ijmaaceen jannada iyo naartu inay daa'im noqonayaan weligoodna jirayaan waana sida nusuustuna caddaysay ee tasriixisay marka nusuustaas siday caddaysaa la qaadanayaa waana sida ahlusunnuhu ku ijmaacsan yahay culamo badan baana ijmaacaas soo raray khilaafkay culammada qaarkood sheegeen khilaaf muctabara ma aha waxaana marka ay aqbali kartaa aasaartaasi hadday sugnaato sheegaysa naarta baaba'eeda inay u jeedaan hadday sugnaato inaynay asixin bay u badan tahaye inay u jeedeen dabaqadda gaarka ah ee ahlulkabaa'irka lagu cadaabayo ee naartii gaalada lagu cadaabayay baa baaba'aysaa muraadku ma aha waxayse u badan tahay aasaarta inaan waxba ka asixin oo aynay sugnayn marka mas'aladaas siday tahay waxa weeyaan jannada iyo naarta midna baabi'i mayso midnaba ehelkeedii loogu talagalay inay ku waaraan marnaba laga saari maayo marnaba baabi'i mayso marnaba ka bixi maayaan naartana cidda laga soo saaraya waa ahlulkabaa'irka muslimiinta ah ee lagu cadaabo ee lagu soo nadiifinayey iyadana waa laga soo saaraya iyaga oo iyagu jannay ku dambaynayaan laakiin gaalada iyo munaafiqiintu naartay ku waararayaan abad alaabaad marnaba laga saari maayo wallahu aclam jazaak allahu khayran sheekh wabaarak allahu fiik saddex su-aalood baa hadhay markaa labada su-aalood way isku dhow yihinoo waan israacinaya si su-aal unu hadho sheekh dadka qaar baa waxay idhahdaan jameeco waa la samayn karaa markaa tandiimuljamaaca la samayn karaa iyadoo markaa shuruudna laga dhigayo markaa inaan tacasub jirin markaa way bannaantahy in markaa jameeco la samaysto waxaa kaloo markaa su-aasha ayanu ku dhow waynu iska raacinaynaa in la yidhaahdo ninka hebel waa salafi qalad leh isagoo ka tirsan koox xarakaada ladhaa waa hebel waa salafi xarakadaas kaga jire khalad buu leeyay akhtaa buu leeyay afiidunaa baaraka allahu fiik
mas'alada ku saabsan jamaaco waa la samayn karaa oo tacasubkuun in laga ilaaliyo weeye mas'alada noocaasi deliil ma leh mid haddii la banneeyana kuwa ka badanna waa la bannaynaya oo ruuxa odhanaya mid baa la samayn karaa ma odhan karo mid labaad lama samayn karo waayo macnuhuma wuxuu noqonayaa anigu inaan sameeyaa waa ii bannaantay laakiin khayrkay inay sameeyaan uma bannaana wanunkiru in shi'na cala annaasi qowlahum walaa yunkiruuna alqowla xiina naquulu kaannahu lisaanu xaalihi uu leeyahay annagu dadka waa ku inkirinaya lakiin annaga waxba naguma inkiri karaan annaga waa noo bannaantay laakiin dadka kale uma bannaana daliilka adiga kuu banneeyey dadka kale u diiday muxuu yahay jamaacadaada fulaaniya inaad samaysataa oo dawladdaa yar aad adigu samaysaa dawla taxta dawla maxaa kuu banneeyey dadkaas kale se maxaa u diiday tacadudka jamaacaadka markaa la samaynaayo oo ay tacadudayaan koox waliba jamaaco samaysanayso amiir yar iyo imaam yar ay dhiganayso ama madaxweyne yar ay samaysanayso kooxda kalena markaa mid kale samaysanayso haddana tacasubna waa ka ilaalinaynaa waana la yska samaynaya albaabkuna waa furan yahay ma suuragal ah wadaad la odhan jiray cabdiraxmaan cabdulkhaaliq ayaa wuxuu yidhi wakhti hore tacadud uljamaacaat waa daahira sixiya waa daahiro caafimaad qab ah oo kooxo kala duwan mid waliba inay jamaaco samayso mid waliba ay camal gaara yeelato manhaj gaara yeelato khilaafka noocaa isu khilaafaan waa muuqaal caafimaad qab sheegaya marka lama inkiri karo faa'iidaanaa ku jirtaba culammadu aad bay u diideen waxyaalihii ay ku radiyeen bay ka mid ahayd masaa'ishii lagu radiyey bay ku jirtay hadalkii cabdiraxmaan cabdulkhaaliq baa waxaa lagu akhriyey mas'aladaas alcallaamah maxamed ibnu saalix alcusaymiin deedna wuxuu uhi laysa fi lkitaabi walaa fi sunna maa yubiixu tacadud aljamaacaat kuma sugna kitaabkiiyo sunnada wax bannaynaya jamaacaadku inay tacadudaan bal e waxaa ku sugan wax diidaya ku sugan in la yidhahdo waa wanaagsantao waa daahira sixiyana waa arrin kalad ah oo aan sax ahayn adilada inuu ka hor imanayana waa tilmaamay markaa samaynta la samaynaayo jamaacaadkaasi hadday khayr ahaan lahaayeen horay muslimiintu u samayn lahaayeen waxaa laga soo naqliyey saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen low kaana khayran laxtalabat minhu اlummatu labanan walaakinahu kana sharan faاxtalabat minhu اlummatu daman saxaabada qaarkood baa yidhi dilka cusmaan la dilay hadduu khayr ahaan lahaa ummaddu caanay ka maali lahayd caano ayay ka maali lahayd laakiin shar buu ahaayoo dhiig bay ka maashay jamaacaadka la samaynaya hadday khayr ahaan lahayd ummaddu khayr bay ka maali lahayd io caano laakiin khayr kama maalina waxaa maqasheen ee aragteen bay ka maashay dhiig la daadiyo ummad lagu baxo yacni ummad la yska hor keeno quluubtoo dadkoo isnacda cadaawadoo isu gasha yaa jamaaco waliba ka kale inay gaalaysiiso in waxa weeye ummadda dhiiggoodii la bannaystoo la yidhaha waa lagu jihaadayaa koox waliba nidaam gaara ay dejisato ay tidhaahdo waxay leedahay mid waliba wasiiray leedahay oo madaxweyney leedahay oo waxay leedahay golo barlamaan shuura caam bay ku magacaabaan barlamaan hoosay leedahay go'aanka masiiriga ah waxaa u qaadanaya kooxahaas is-abaabula ee qarsoodiga ah waxaa u qaadanaya golahooda markaa khafiga ah markaasay waxay odhanayaan kan baa maktabuljihaad inoo ah kanaa maktabu kada inoo ah kanaa maktabulamni inoo ah kanaa waxaan inoo ah waxyaalaha dhacay ee jazaa'ir ka dhacay waxaa keensaday jamaacaadkaas waxyaalaha masar ka dhacay waxaa keensaday jamaacaadkaas waxyaalaha hadda markaa ka dhacaya beledo badan waxaa keensaday jamaacaadkaas qaacidiya daacish waxay ka soo baxeen jamaacaadkaas fitanka beledo badan ka qiiqaya waxaa keensaday jamaacaadkaas albaabkaa markii la furay nin waliba jamaaco waa la samayn karaa buu ka soo galaa waayo albaabkii baa la furay albaabkii markii la furay mid waliba wuxu yidhi anna waa samayn karaa kii kalena wuxu yidhi waa samayn karaa anna waxbaanu ku kala duwanna oo kaa ma raacayo mid kaluu ammaan mudanayaa samaynaya hadhow iyagiiba hadday doonaan isku jihaadaya oo iscunaya ya waa albaab fitno weeye waxyaalaha noocaasi waata xadiidku sheegaya fain lam yakun lahu imaamun walaa jamaaca qaala faactazil tilka alfiraqa kullaha walow an tacadda biasli shajara xataa yudrikaka almowt haddaynay imaam iyo jamaaca midnaba lahayn ka warran wuxuu udhi firaqa iyo kooxaha dhammaantood ka dheerow yacani mid baan intima u samaynayaa oo aan ku biirayaa aan xubnaheeda ka mid noqonayaa aan daacad u ahayn oo amiirkeeda ateecayaa dee sax maaha muxuu sheegayaa nasku haddaan imaam iyo jamaaca jirinoo ummaddii kale tafaraaruqdo faactazil tilka alfiraqa kullaha walow an tacadda biasli shajara marka naska xadiidka ayaa diidaya nebigu wuxuu sheegay cudurka iman doona cudurka markuu sheegay dawadiisu waa maxay waa in laga fogaado laga ictizaalo ruuxa yidhaahda maye markaa lagama ictizaalaye jamaaca la samaynayaa koox ah baa la samaynayaa oo aan jamaacadii muslimiinta ahayn iyo imaamkeedii ayaa si aan u raadiyo aan u samaynayaa markaa koox u samaynayaa amiir lehoo amiirka ka amar qaadanaysa oo filmanshati waalmakrah ateecaysa ayaan samaynaya waxay noqonaysaa tan noocaasi albaabkii fitnadoo la garaacayo fitnada nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam man tasharafa laha tastashrifu fitankaasina waxay ku yimaadeen amarkii nebigaoo la khilaafay oo nebigu yidhi faactazil tilka alfiraqa kullaha dadkiina ay leeyihiin may waxa weeye firaq sameeya kooxa sameeya jamaacaad sameeya umaro sameeya wahaakada waa mukhaalafa sariixa liamri rasuul sala allahu aleyh wasalam dawadu waxay ku jirtaa khayrkuna ku jiraa sida nebigu sheegay sharkuna wuxuu ku jiraa khilaafka la khilaafo amarkii nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu ku sugay marka koox aad ku biirtaa oo taxta amarkooda noqotaa oo daacadooda hoos timaaddaa oo amiirkooda aad ka amar qaadataa oo xubin aad ka noqotaa waynayna jirin dabadhahna waynaadu noqon iyo kabaqaad qaar baa waxay yidhahdaan anugu ku biiri maayee laakiin yagaan markaa waxa weeye iska raacaya attaabicu taabic qaacidadu waxay tahay ka wax raacaa dee waxaasuu taabicu yahay attaabicu taabic marka khulaasadu waxay tahay kooxaha in la sameeya ma bannaanaan haddii in la sameeyo ay bannaanaan lahaydna waa laynooga hormari lahaa waxaan garan karnaa wakhtigii imaam axmed ibnu xambal khaliifadii muslimiintaee guud iyo boqorkii guudba waxay qaateen caqiide kufri ah oo gaalnimo ah oo ah khalqulqur'aan dadkiina waxay ku laasimiyeen oo ku khasbeen caqiidada kufriga ah oo ugu yeedheen oo ku imtixaaneen oo ku dhibeen oo ku laayeen oo ku garaaceen oo ku xidheen oo yidhaahdeen qof aan caqiidadaa qaadanin waxba ma sheegi karo xaraf ma sheegi karo bal nabadgelyo kuma joogi karo ma odhan imaam axmed ibnu xambal ha la sameeyo jamaaco mar baa lagu yidhi aan ku baxno ila caqiide kufriyu qaataye wuxuu yidhi allah allaha fii dimaa'i almuslimiin laa araa dalika walaa amuru bih hada khilaafu alaahaar war ilaahay kaga baqa dhiigagga muslimiinta laa araa dalika walaa aamuru bihi sidaa ma arko mana amraayo hada khilaafu alaahaar axaadiistii bay khilaafsantahy buuri axaadiistii ayay khilaafsantahay waxaa kaaga filan inay bidco tahay qarnigii afariyo tobnaad ee hijiriga ka hor muslimiinta dhexdooda wax laga yaqaanay ma ahayn sidaas aawadee alcallaama cabdulmuxsin alcabbaad xafidahu allahu wacaafaah waxau yidhi jamaacaadku waxay dhasheen qarnigii afariyo tobnaad qarniga afariyo tobnaad wixii ka horreeyey waxay ahaayeen fii xukmi alamwaat waxaan jirin muslimiintu waxay yaqaaniin saddex iyo tobankaa qarniye hore ma ahayn khayr ummadda seegay intaasoo dhan oo qarniga afariyo tobnaad la helay miya maya low kaana khayran la sabaquuna ilayh hadduu khayr ahaan lahaa waynooga dheerayn lahaayeen hadduu khayr ahaan lahaa ummaddu khayr bay ka maali lahayd laakinahu kaana sharan faاxtalabat minhu اlummatu daman ha yeeshee shar buu ahaayo ummaddu dhiig bay ka maasha dhiig bay ka maasha markaa sidaas aawadee waa in laga fogaadaa oo aad iyo aad looga dheeraadaa layska jiraa lana ogaadaa albaabbaadii inay tahay wallahu aclam su-aasha kale waxay ku saabsan tahay ruuxu isagoo kooxahaas iyo firaqaas ku jira ma la odhan karaa waxa weeye salafi weeye oo khalad buu leeyahay ama akhtaa buu leeyahay ma dhici karta jawaabtu waxay tahay ruuxu cidda markaa waxa weeye uu la socdo ee ku dhex jiruu la mac yahay almar'u maca man axab qofku wuxuu weheliyaa cidduu jecel yahay alarwaaxu junuudun mujanada famaa tacaarafa minha atalaf wamaa tanakara minha ikhtalaf arwaaxduna waa ciidamo waa junuudun mujanada wixii iskartaa iswaafaqaa waa isjeclaadaan wamaa tanakara minha ikhtalaf wixii isdiidaana waa markaa iskhilaafaan altaa'iru yatiiru maca shakli wafi الsamaa'i طuyuurun ismuha baqacu ina aطuyuura calى ashkaaliha taqacu ruux waliba cidda uu la nooca yahay ayuunbuu markaa la saaxiibaa ou la mac yahay waa dhici kartaa ruux in la kediyo oo la yidhahdo maya ruuxan yacni bidcada iyo waxa ay wadaan aanu fahmin oo dee ruux markaa waxa weeye la kediyey oo hafla ku sugan tahay waa suuragal laakiin iyadoo manhajkii ay ku socdaan loo caddeeyey uu garanayo hadduu markaa la socdo wuxuu noqonayaa uun inuu markaa iyaga la mac yahay buu markaa noqonaya ruux markaa salafi saafiya markaysaa waxa kollayba ma aha waxa uu noqonayaa yacni culammada qaarkood waa yidhaahdeen salafi qafla ku sugan tahay waa jiraa waana kaa la kediyey ee manhajkoodii aan garanaynin ee loogu sheegay in islaamku loo gargaarayo ay isu wanaajiyeen oo ay ku yidhaahdeen annagu wax alla wixii khalada beri baannu ka nahay ay sidaa isugu markaa wanaajiyeen dabeedna markaa waxa waye sidaa lagu kediyey laakiin iyadoo manhajkoodii iyo dariiqaday ku socdaan uu garanaayo inuu markaa haddana ku sugnaado oo uu ku baaqi noqdo oo iyadoo loo caddeeyey uu iskaga jiro oo haddana markaa la yidhahdo salafiyadii baa isaga baaqiya yacni sidaas iyadaa la yska yidhaahdo yacni caawiya berriba saasuu iska ahaanaya weligiiba hadduu iskaga baaqi noqdo iyadoo si kasta loogu caddeeyey yacni tan noocaasi sax noqon mayso sax noqon mayso laakiin waa dhici kartaa marka hore intaynay waxba u caddaanin in waxa weeye yacni markaa la kediyo oo khafla ku sugnaato oo yacni waxa weeye ay markaa ka qariyaan waxa ay wadaan iyo siday ku socdaan waayo dadka qaarkood baa laga yaabaa inay iska kaxaystaan oo dee marka waxa weeye aynay u sheeginba ashyaa badan oo waxyaalo badan aynooga warramin iyaguna taabic saa isaga noqdaan marka laakiin marka waxyaalahoodii iyo manhajkoodii u caddaato waxaa laazim ku ah inuu ka beri noqdo hadduu salafi yahay saas yadaabaa laazim ku ah laakiin haddii kale oo uu ka beri noqon waayo oo mukhaalafadooda markaysa markaa la wadaago oo waxoodaa uu ka warqabo waxay noqonaysaa inuu iyaga la mid yahay almar'u maca man axabba wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh baaraka allahu fiika wa fii cilmik sheekh su-aashan baa ugu dambaysa waxaan kasii yar dabageenaya su-aalaan marka hore ka boodo tan imaka xidhiir la sii lahayd dadka qaar ba waxay dhahan dadkan ehlulbidaca waxaa laga fogaanayaa uun oo la yska ilaalinayaa inta ay bidcadooda ku jiraan tusaale ahaan suufiyadii kale inta ay ku dhex jiraan markaa mar dhow bidcadii markay ka baxaan waa la iska wada shaahaynayaa dhib male su-aasha ugu dambayse waxay ahayd ardaygan wuxuu leeyahay ama daalibkani qaabkee baan uga faa'iidaysan karaa cilmiga ku duuban cajaladaha ama ashradada afiiduuna baaraka allahu fiik su-aasha hore ee ku saabsan ahlubidaca waxaa laga dheeraanayaa keliya markay bidcadooda ku sugan yihiin bimacnaa ay sheegayaan waxaa bidcada ay sheegayaan laakiin markay aamusaan oo bidcadii aynay sheegaynin saan u fahmaan uga jawaabayaa xaalka caynkaas ah in laga fogaadaa waxba laazim ah ee marka kii bidcada markaa waday bidcadii uu taqriirinayo oo bidcadii u doodayo oo shubahaadkoodii ay taxayaan oo taxriifkoodii iyo ta'wiilkoodii ay sheegayaan xaalka caynkaasa waa in laga fogaadaa laakiin marka taas ay ka baxaan oo war kale ay galaan waa iskala fadhiisan karaa markuu suufiga xadraynayo waa ka fogaanayaa markuu xadrada ka soo faaruqo waa israacaynaa halkeer baannu ka wada shaahaynaa tan noocaasi waxay ku saabsantahay mas'aladii hajriga aynu soo marray marka cidda hadalkaa odhanaysaa waxaa laga yaabaa hajri wiqaa'i inuu jiro inaanu qabin waana innagii soo sheegnay culammada ahlu sunnuhu inay qabaan hajri wiqaa'i inuu jiro shaykhulislaam ibnu taymiyana wuxuu u qaybinayaa labadaa qaybood buu u qaybinayaa hajriga hajri wiqaa'i iyo hajri cuquuba ahlucilmiga kalena aqwaashoodiiba aqwaashii selafka laga garanayaa in labadaa loo qaybinayo casarkii aynu sheegaynay ee taabicigii dhegaha furaysanayey baa hajriga wiqaa'iga aad ka garanaysa markii lei maxaad dhegaha u furaysatay wuxu uhi wallahi waxaan ka baqayaa inuu saaro aayadda taxriifu taxriifinayo oo macnaheeda ku bedelaayo oo qalbigayga intay ku dhacdo in iska salbi waayo qalbigiisu u baqayaa marka waa hajrigii wiqaa'iga ahaa adilada hajriga laga deliishanaya waa badan tahay waxaa laga yaabaa cidda shubhadan tidhi inay u fahmeen waxaa hajriga laga deliishanayaa inay tahay xataa yakhuuduu fii xadiisin hayri aayaddaasoo keliya in laga qaadanayo inay isleeyihiin mase ahee adilo badan bay leedahay oo hajriga waxaa laga deliishanayaa adilo badan masalu jaliisi asaalix waljaliisi asuu ka xaamil miski wanaafiqi ilkiir waxay ka mid tahay adilada laga deliishanayo laa tusaaxib ilaa mu'minan walaa ya'kul طacaamaka ila taqi waxay ka mid tahay adilada laga deliishanayo almar'u calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhalilu waxay ka mid tahay adilada laga deliishanayo hajriga asxaabu lmacaasiga laga hijroonaayo waxay u deliiltahay cala sabiili awlaa in ahlubidacna laga hijroonaayo si awlawiya ayaa looga deliishanaya على سبيل الأولى والأحرى صدح ذي الصحابي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت آيات داسي صدح ذي الصحابي يكون صاب سنين حديث كي ديران الشيقاي النبي أمره صلى الله عليه وسلم صحابتنا كي جرودان إلى التوبة وذي إلهي أقبلين وهي علماء كدر الشدان عدي معاصية فسق لتي مادين لقى هجرون كرو على سبيل الأولى أنا وحي كدر الشدان أهل البدع لقى هجرون كرو هجرة سنة وحي باقي أهيد لما إيوه towbaddoodii ilaahay soo aqbalay camal dhacay baa hajrigu ka dhacayey maha camal socday lama odhan iskala fadhiis macsiyo horaa lagu ciqaabayo hajrigan hajru cuquubuu ahaa hajru cuquuba noocaasuu ahaa adillo badan bay culammadu ka deliishadaan aasaartii saxaabada laftoodaa ku tusinaysaa laa tamnacu imaa allahi masaajid allah markuu cabdullaahi ibnu cumar sheegay inanuu dhalay baa wuxuu uhi lanamnacannahunna u diidnee dumarka masaajidda fasabahu cabdullah cabdullaahi baa caayey inankiisii markuu xadiidka khilaafay oo yidhi waa u diidi doonnaa ayuu caayey cay daran oo aanan ruuxna arag isagoo caayaya ayuu caayey buu yidhi raawii baa saa odhanaya dabeedna waa ka haajiray ilaa inankii dhintay lama hadlin hajrigaasi muxuu ku dhacay hal xadiisou khilaafay hadda waa xadiis qudha waxaana laga yaabaa ta'awulan arrinkaasi inuu lahaa ee mukhaalafo sariixa aan uga jeedin ilaa uu dhintay cabdullaahi lama hadlin baa layidhi inankiisii liajli hada alxadiis baan uga haajiray mukhaalafada xadiiska u khilaafay cabdullaahi ibnu muqafal saxaabiga la yidhahdaa wuxuu soo wariyey xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam nahaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam can alkhadfi wa qaala inahu laa yasiidu saydan walaa yanka'u caduwan wa inamaa yafqa'u alcayn nin baa maqlay xadiiska cabdullaahi sheegaya markaasuu hadalkii xadiiska uu ku celiyey markaasuu dabeedna khadfi haddana mar labaad sameeyey finiinkiibuu fartiya suulka saa ugu tuuray markaasuu xadiiskii nebigaan kuu sheegaya haddana khadfigii baad sii tuuraysaa finiinkii oad finiininaysaa dib kuula hadli maayo laa ukallimuka abadan abadan weligaa kula hadli maayo aayaddu waxay ku saabsan tahay gaaladii bay ku saabsan tahay culammada qaarkood waa jirtaa inay yidhaahdeen ahlubidaca iyana waa ilxaaqinaynaa waayo aayadda waxaa ku jirta وqad نزل عlayكm fي الkiتاab أn إida samictm آيaaت الlahi yukfr bha وyustahزأ bha fala تqعduu macahm xatى yakuuduu fii xadiiثi غayri marka asaalatan waxay ku saabsantahay gaalada culammadu waxay isku qabtaan gaalka ma laga haajiraa mise lagama haajiro waa mas'ala laga yaabo inaad qariibsataan inaad la yaabtaan baa dhici karta xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku soo noqlinayaa ahlucilmiga qaarkood inay yidhaahdeen gaalka lagama haajiro laakiin faasiq iyo mubtadica laga haajiraa waayo kuwan nooc zajriyaa looga jeedaa gaalku laakiin wixiisan kufrigaysanu ka diin yeelanayaa sidaas aawadeed isaga lagama haajiro ta kale wixiisa laguma kedsoomaayo kufrigiisaa la garanaya laakiin kani diintiibuu kula sheeganayaa wixiisi waa lagu kedsoomi karaa de mas'ala jadiida maahee haddaan dee xaafid ibnu xajarna la odhanayn isaguna jadiidiyaduu ka mid yahay xaafid ibnu xajar ya haddaan sidaa la odhanaynin isaga laftiisaa ku sheegaaya oo siddeed boqol iyo labiyo kontonkii hijiriyada dhintay baa ku sheegaya fatxulbaariga ahlucilmiga qaarkoodna kutubaha kale waa kaga soo naqliyeen yacni oo saasay ugu waafaqeen khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal masalada ku saabsan hajrulmubtadic in la yidhaahdo yacni inta uu bidcada ku sugan yahay yacni weliba wuxuu u sii jeedaa intuu bidcada caddaysanayo ee la jahrayo ee sheegayo keliyaan ka haajiraya dee sax maaha bidcadiina wixii mar hadduu ka diin yeelanayo musir buu ku yahayoo bidcadii waa wuxuu ku sugan yahay waayo bidcadu waxaa loo qabaa dee inay waxaanay diin tahay marka xataa markuu aamusan yahay maaha inuu bidcadii ka baxsan yahay qori iyo qiiqii waa la ysla tuuraa bidcadii haddaad nacday ka bidcadu ku sugantahayna nacoo ka dheerow ka shubahaadkii bidcadu ku sugantahayna ka fogow diintaada haddaad u tudhaysana dhegahaaga ka ilaasho ka fogow oo iska ilaali waa taa a'immadu ay odhan jireen ismac minii kelima inta mubtadicada qaarkood ay ku yidhaahdeen walaa nisfa kelima kelmad nuskeed xataa kaa maqli maayo assalaamatu laa yucaadiluhaa shay nabadgelyada waxba uma dhigmaan imaam axmed ibnu xambal baa wuxuu ka digey xaaris ninkii la odhan jiray markaasaa la yidhi dadka qaarkood baa xaaris ammaanay markaasuu yidhi dad fara badani xaaris ma yaqaaniin hebel baa u tegey kama soo noqon kan kalaa u tegey kama soo noqon kan kalaa u tegey kama soo noqon waa isbeddelay imaamkiiba cadho daraaddeed buu isbeddelay markaa salaamadu waxay ku jirtaa in laga fogaaday ku jirta xukunkaasna kuma gaar aha markay bidcada sheegayaan oo keliya kuma gaar ahee inta bidcada uu ka toobad keenaya ka soo noqonaayo dhammaan baaqi bay ku tahay eega asaarta saxaabada cumar ibnu khataab radia allahu canhu wa ardaah waxaa lagu yidhi sabiiq ibnu cisli ninka la yidhaahdaa mutashaabihaadka qur'aanku dadka weydweyddiiya hadda bes waa intaa ya cumar ibnu khataab waa u yeedhoo madaxuu ka garaacay diradii intuu u qaaday ayuu madaxa ka garaacay ilaa uu kaga dhiijiyey markaasuu ya amiira almu'miniin waxaan ka dareemayey waa iga tegeena iga daa wuxuu ku yidhi low wajadtuka maxluuqan haddaan ku heli lahaa adigoo xiiran haddaan ku heli lahaa kurkaan kaa jari lahaa wuxuu idhi waxaan dareemaayey way iga tageena igadaa haddaba wuxuu idhi cid la fadhiisata ayaanu jirin dadkii amarkii amiiruulmu'miniinka cumar bay fuliyeenoo mar kastuu meel yimaaddo waa laga kala yaacaa waa irdhoobay ruux fantaysan buu noqday hadda wixii waa ka baxay buu leeyahay way iga tageen wixii haddana waxaa la yidhi markaas sidii ugu wada sannad markuu ka soo wareegey ayaa la yidhi ninka xaalkiisi waa fiican yahay haddana markaasuu u fasaxay dadku in la fadhiistaa fuqahadu waxay ka qaateen asarkaas mubtadicu markuu toobad keenaayo waa in muddo la hubsadaa xaalkiisu inuu wanaagsanaadoo wanaaggii ku baaqi yahay waa in la hubsadaa oo salaax iyo wanaag markaysagaa uu ku sugnaado aanu wixii u baxsan waayo tanaaqudaadkaa ku badanoo intay yidhaahdaan waa ka toobad keennoo waa ka noqonnay ayay haddana mar walba caadat xaliimatu ilaa caadatiha alqadiima caadadoodii bay dib ugu laabtaan ninna caadadii ma da'yo ninna caadadii ma da'yo saas aawadeed bay waxay yidhahdeen culammada qaarkood iyagoo asarkaa ka qaadanaya muddada la baxnaaninayo mubtadica towbadiisa oo xaalkiisa la eegayaa sannad baa lagu xadidayaa asarka cumar iyadoo laga qaadanayo sannadkaa wax tanaaqud iyo isburini haddaynay ka imanin ee salaaxii iyo wanaaggii uu ku baaqi noqdo waxaa la ictibaarinayaa wixii inuu ka baxay laakiin calaamada ku tusinaya wixii inuu ku laabtay hadday dib uga soo baxaan waxay noqonaysaa ma toobadkeenin wixii kama noqon markaa mas'aladaa ku saabsan hajriga sidaas iyada abay iyaduna markaa tahay su-aasha ugu dambaysa waxay ku saabsanayd cajiladaha duuban see looga faa'iidaysan karaa waxa fiican ruuxu tartiibda inuu uga faa'iidaysto mustawihiisa markaa u eego oo hadduu markaa waxa weeye ibtidaa'i yahayna marka hore inaan isku taarin kutub waaweyn inuu dhegaysto ee kutubaha yaryar waa inuu doontaa yacni waxa weeye shay an fa shay an jaranjaro u raacaa kuwa yaryar dhegaystaa kuwaa markuu dhegaysto kuwa ku xiga yacni sidaas u raacaa laakiin hadduu yidhaahdo kutubaha waaweyn baan doonanayaa ee ashiradada ku duuban oo aan doonayaa inaan barto oo tadarrujkaa ma raacayo tartiibta caynkaasa jaranjaradaa raaci maayo ee halkaas saraan ku boodayaa suuragal ma tahay guriga marka la koraayo yaa dabaqa sare jaranjaraa loo karaa soo maa marba sallaanka mid baa laysku taagaa saasaa loo koraa laakiin hadduu yidhaha ka sare uun ku boodaya ka warran intan hoosoo dhan mari maaye halkaa intaan ka soo ordabaan kaa ku boodaya waxaa laga yaabaa dee dhulka inu kusoo dhaco sooma oo jabo ya marka barashada uu cilmiga baranayaana jaranjarada noocaasa waa inuu raacaa kutubuhu waa kala horreeyaan shay an fa shay an baa markaa loo baahan yahay ruuxu inuu raaco yacnii rabbaaniga markay culammadu sheegayaan waxay yurabbii bisigaari alcilmi qabla kibaarih cilmiga kiisa yaryar buu dadka ku barbaarinaya intan kuwa waaweyn la gaadhin marka jaranjaradaa waa in la raacaa kutubaha shay an fa shay an waa in loo dhegaystaa dabeedna sidaas ilaa la gaadhayo kutubaha markaa waaweyn in la dhegaysto la gaadhayo sidaas waa in markaa loo raaca jaranjarada noocaas wallahu aclam baaraka allah fiikum jazakum allah khayran subxaanaka allahuma wabixamdika waashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk